waa casharkii labaad ee aan kaga hadlaynay duruustii ku saabsanayd kitaabkii la odhan jiray hud caqiidataka min alkitaabi wasunna kitaabkaa isagaa oo uu lahaa sheekhii magaciisa la odhan jiray maxamed jamiil zaynu waa casharkii labaad ee aan macnaha waxa way kaga hadlaynay duruusta iyada ah baynamaa casharkii horeta maaragtay uu kusoo dhamaaday duruustii inta ka horreysay su-aasha marka waxa weeye kitaabkan aan insha allahu tacaala ku bilaabi doono casharkani waxa weeye hal shirku mawjuudun fi hadihi lumma shirkigu ummadan dhexdeeda ma joogaa ma jiraa wax shirki la yidhaahdo ummadeena ummatu maxamedka ah qaar shirki sameeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu lahaa iyo xaqii uu goonida ahaa cid kale la wadaajisay ma jiraan ma la helayaa ummad shirki ka dhacay jawaabtu waxa weye nacam mawjuudun shirkigii waa la helay oo ummadda dhexdeeda qaar fara badan oo shirki ka dhacay baa laga helay waddaliilu daliilkuna waxa weye qawluhu tacaala ilahay uu yidhi wamaa yu'minu aktaruhum billahi ilaa hum mushrikuun wamaa yu'minu ma rumaynayaan aktaruhum badankoodu ilahi ilahay ma rumaynayaan ilaa wahum mushrikuuna ilaa iyagoo ilaahay subxana wa tacala wax la wadaajinayo mooye dadka siduu u badan yahay ilaahay subxaana wa tacaala waa rumaysan yihiin laakiin isla markaa haddana rumayntooda waxbaa garab yaalla waxbay ilaahay garab dhigayaan subxana wa tacala cid bay ilaahay la wadaajinayaan say u badan yihiin sidaas weeyaan buu ilahi oranaya subxana wa tacala dadkii saasay u badan yihin wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi laa taquumu asaaca saacaddu ma istaagayso oo qiyaamadu ma dhacayso xataa yalxaqa xataa talxaqa ilaa ay kaga darmato qabaa'ilu qabaa'il oo min ummatii ummadayda qabiilooyin ka mid ah ummado dhan oo ummadayda ka mid a ilaa ay kaga darmadaan bilmushrikiina mushrikiinta ilaa ay kaga biiraan qiyaamadu ma dhacayso bu rasulku yuri sal lla alay slam wa xataa tucbadu alawthaanu ilaa laga caabudo sanamyadii la caabudi jiray intaysan diintu soo degin ilaa mar labaad laga caabudo ummadda qayb ka mid a ay caabudo qiyaamadu ma kacayso buu rasuulku yuri sal lla alay wasalam macnaheedu waxa weeye qiyaamada ka hor ummadda waxaa laga heli doonaa qayb yacni ku darmata mushrikiinta ku darmata kuwa ilaahay wax la wadaajiya gaalada qayb ku darmataa ummadda maxamedka ummad maxamedka laga heli doonaa sala allahu alayh wasalam sidoo kaleeto qiyaamada ka hor waxaa dhici doonta oo la heli doonaa ummaddan qayb ka mida inay sanadkiisii ay caabudo dhagaxyaantii iyo waxyaalihii la caabudi jiray xilligii aysan diinta soo degin diinta intaan rasul nebi maxamed lasoo dirin ka hor wixii la caabudi jiray dad caabudahay ayaa la arki doonaa oo ummadan taata ka tirsan buu rasulku yuri sal alla alay wasalam xadiidkaasi waa xadiid saxiixa tirmidi baana wariyey oo jaamiciisa ku wariyey maxaa inoo soo baxay marka aayadda iyo xadiidka waxaa inooga soo baxay in ummadani uu shirkigu ka dhacay ummaddan qayb ka mid a iyadoo ummatu maxamed qayb ka mid a in la arki doono oo gaalo noqday qayb ka mid a oo ilaahay xuquuqdiisii ku xadgudubtaa la arki doona qayb ka mid oo ilaahay aaliha kaleeto garab dhigay baa la arki doonaa qayb ka mid oo fara badan oo khaldantaa la arki doonaa sidaas weeyaan marka meeshaa waxaad garanaysaa inaysan waxba ka jirin mabda' inaga inaga dhaadhacsan soomaali haddaan nahay oo ah ruuxuba mar hadduu islaam yahay islaamnimadiisaasi kama tago wax kasta hadduu sameeyo waa muslim gaar ahaan weliba intaa inaga waan kasii gudubno waxaan idhi soomaaliba mar hadduu yahay ma gaaloob af soomaaliba hadduu ku hadlahay ma gaaloob meeqa kiristan baa maanta soo baxda soomaaliya meeqa soomaaliya oo islaam ismoodeysa ayaa macnaha waxa weye ilaahi subxana wa tacala xuduudiisa ku xadgudubsan meeqa soomaaliya oo macnaha waxa weye yani islaamnimo sheeganaysa oo af soomaali ku hadlaysaa ilaahay caayis oo rasuulkiisa caayis oo diinta caayis kaasoo kaleeto marka lama odhan karayo yani waxa weye waa mabda' ama caqiida faasid aan waxba ka jirin inaan idhaahno aan ka dhigno diintii sidii midab aan kaa go-aynin oo kale sidii macnaha wax lagu dhasho oo kaleeto sidaa daraaddeed baan inagu waxaan ku maahmaanay haddaan soomaalin nahay diinta waan ku dhalanaa laakiin kuma dhaqanno waan ku dhalanaa aabbiya hooye muslimiinaana dhala laakiin kuma dhaqanno oo ma qaadano taasaa mahmahdeena ka mid ah sidaa daraaddeed diintu ma aha waxaan kaa go-aynin laakiin waa mabaadi ilaahay uu soo dejiyey subxaana wa tacaala waa dhaqan uu soo dejiyey ninkii dhaqankaasi ku dul istaago oo macnaha ku dhaqmo oo laga helana mu'min weeyaan waa muslim ninkii laga waayana islaam ma aha ama soomaali ha noqdo ama ha noqdo cadaan ha noqdo ama afrikaan ha noqdo ama carab ha noqdo su-aasha kale waxa weeye maa xukmu ducaa'i alamwaati aw alghaa'ibiin maxay tahay xukumka baryo la baryo dadkii dhintay ama waxa weye dadka inaga maqan baryo la baryahay xukunkeedu muxuu yahay ma bannaan tahay in aan barino dadkii dhintay awliyadeennii dhintay awliyadii dhimatay inaan barino ma bannaan tahay ama dadka inaga maqan inaan barino ma banaan tahay sheekh hebel oo maanta jooga masalan beledweyne ama maanta joogo oo kaleeto maarata hargeysa ama xabar oo kala joogo aydan wada joogin inaad tidhahdo sheekh hebel oo wax ii qabo i badbaadi oo laakiin waan nool yahay weli muusan dhimanin kii dhintayse ma baryi kartaa arrintaa iyadii xukunkeedu muxuu yahay jawaabteedu waxa weeye ducaau alamwaati kuwa dhintay baryadooda la baryo aw alghaa'ibiina ama kuwa maqan baryadooda la baryaayo min ashirki alakbari shirkiga weyn bay ka mid tahay shirkigii weynaa een soo sheegnay inuu yahay dembi la sameeyo ka ugu weyn diintana lagaga baxayo xerada islaamka lagaga baxaya ayay ka mid tahay qaala tacaala ilahi wuxuu yihi oo daliilkeedu waxa weye ilahay baa wuxuu yihi walaa tadcu ha baryin min duuni illahi ilahay sokadiisa ilaahay sokadiisa ha baryin maa laa yanfacuka waxaan ku anfacayn oon waxba kuu tari karin walaa yaduruka aan ku dhibi karin fain facalta haddaad sidaa samayso fainaka adugu idan markaa min aldaalimiina kuwa mushrikiinta ilaahay subxaana watacaala xuquuqdiisa ku xadgudbaa ka mid a cid aan waxba kuu tari karin oon ku dhibi karin oo ilaah hadduu dhib kula doonana aan dhibkii ilaahay kaa hor istaagi karin haddii ilaahay nafci iyo wanaag iyo khayr kula doonana aan kuu diidi karin oo wax gacantiisa ku jiraba uusan jirin midkaa isaga ahaa baryin buu ilahi odhanayaa subxaana watacaala haddaad baridase ood ku madax adigtoo lagaa kari waayo waxaad ogaataa inaad mushrik tahay ood ilaahay xadkiisii ka baxday ood macnaha kaa dhacay dembi la sameeyo kii ugu weynaa islaamnimada inaad kaga baxdana aada khatar ugu jirta maana middaa iyadaa buu ilahi odhanaya subxana watacaala marka cid aan ilaahay ahayn oo wax tari karta ama dhib keeni karta ama wanaag keeni karta ayma ay waxa kaloo dhan yadcuu laman daruhu aqrab min nafcihi bu ilahi odhanaya subxaana watacaala cid kaloo dhan markaad barido dhibka uu kusoo gaadhsiinahay ayaa inuu ku dhibo ayaa ka dhow nafci aad ka hesho nafciga aad ka hesho nin qabri ku jira oo macnaha intaasoo sano ka hor dhintay oo lafihiisii iyo dhacaankiisii iyo kulli kala baaliyoobeen oo caradu cuntay inaad intaad dul istaagtay inaad tidhahda sheekh hebelow dhibaatadanaa i haysata sidanaan ahay ii gargaar carruur ise inaad tidhahdaa yacni waxa weeyaan caqligu ma keenayo cilmiga iyo diinta iska dhaafay waana dulmi wey waxa waxba tari karin inaad wax weydiisato maala sidaas weeyaan ama nin kaa maqan oo kuma maqlayn leanna waxa weeye baryadaada iyo wax weydiisigaaga waxaa la yeelaa oo ruuxu kaa yeelaa oo kaa ajiiba markuu maqlo kadib sidaa daraaddeed aayado qur-aan ilahi subxana wa tacala fara badan buu ku leeyahay yacni waxa weye ma waxaad caabudaysaan oo u yeedhanaysaan waxaan waxba maqlayn oo hadduu maqlana aan fahmi karinba dhawaaqiin iyo baryadiina maala marka waana casnimo wey wa qaala sala allahu alay slam rasuulku wuxuu yihi man maata ninkii dhinta wa huwa yadcuu isagoo baryaya min duuni illahi ilahi sokadiisa middan mid uu ilaahay kala mid dhigay isagoo baryaya ninkii dhinta dakala annaara naartuu galay buu rasuulku yidhi sal allahu alay wasalam rawahu albukhaari xadiidkaana bukhaari baa weriy ninkii ku dhintay ila isagoo ilaahay waxaan ahayn baryaya oo ilaahay cid aan ahayn aaminsan inay wax tari karto oo ilaahay cid aan ahayn u cararaya ruuxii dhintay isagoo saar naarta ayuu gelayaa buu rasuulku yidhi sal allahu alay slam naarta wuxuu ku gelay sabab muxuu yahay maxaa yeelay ilaahay xaqiisii buu ku xadgudbay waxyaalihii ilaahay u goonida ahaa buu ku xadgudbay rabbigii buu dulmiyey subxaana wa tacala su-aasha kale waxa weeye hal idducaa'u ducadii ma tahay cibaadatun cibaada ma tahay baryada iyo udhawaaqashadu cibaadadii ilaahay u goonida ahaa miyay ka mid tahay mise cid kastaa la baryi karaa oo cibaadadii ilahay iyo waxyaalaha ilahay u goonida aha ka mid maha waa waxyaala lala wadaagi kara miya ilaah mise waxa ilahay bay ugooni tahay baryadu nacam haa buu yidhi adducaa'u baryadu cibaadatun cibaado weyn waa cibaado weyn cibaadana waxaan soo sheegnay inay ilahay u gooni tahay maxaa yeelay qaala tacaala ilah wuxuu yihi wa qaala rabbukum udcuunii astajiib lakum wa qaala wuxuu yihi rabbukum rabbigiin baa wuxuu idin leeyahay bini aadamkii addoommadiihu ilahay wuxuu idin leeyahay adcuunii ibarya astajiib lakum waan idinka yeeli waan idinka ajiibi waan idinka aqbaliya ibarya buu ilahi odhanaya subxaana wa tacaala ina aladiina kuwa yastakbiruuna iskala weyn oo iskala weynaaday can cibaadatii aniga baryadayda buu ilahay leeyahay sayadkhuluuna waxay geli doonaan jahannama jahanamay geli doonaan daakhiriina iyagoo dulaysan naarta jahanamay geli doonaan iyagoo weliba dulaysan oo rafaadka ka muuqda adayaabaysay naarta jahanama geli doonaan kuwa ilaahay baryadiisa iskala weynaaday oo ilaahay cibaadadiisa iskala weynaaday oo ilaahay ka dambayntiisa iskala weynaaday kuwa iyagii jahanama ayay geli doonaan ee addoomadaydiiyo ibarya oo icaabuda waan idinka aqbalaya buu ilahay odhanaya subxaana wa tacala baryadii marka ilahay bay u gooni tahay subxaana wa tacaala rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam wa qaala sal alay wasalam adducaau huwa alcibaada baryadu iyada unbaa cibaada ah cibaadadii dhannaydda laf dhabarteedi dhuuxeedu waxa weeyaan waa cibaadadaas wey waa baryadaa wey cibaadada dhan ee ilaahay waxyaalaha u goonida ah waxaa laf dhabar u ah ama dhuux u ah baryada wey baryadii mar haddii ilahay waxyaalihii uu goonida leeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan tahay u gooniyeen ilaahay subxaana wa tacaala rawahu axmed xadiidka axmed baa wariyey wa qaala tirmidiyu tirmidina wuxuu yihi xasanun saxiixun waa xadiid xasanun saxiix sidaas weye su-aashaasna halkaa ayay jawaabteeda ku tagtay oo baryadu waa cibaado wey su-aasha kale waxa weeye hal yasmacu lamwaatu ducaa kuwa dhintay baryada ma maqlaan dadka macnaha waxa wey dhintay dadka u yeedhanaya ee u dhawaaqanaya ama ha u tageenoo qubuurtooda ha dul tageen ama dibaddaba ha ka joogeeni dadka u dhawaaqanaya sheekh hebelow sheekh hebelowda ku haya ma maqlayaan jawaabtu waxa weeye laa yasmacuuna ma maqlayaan maxaa yeelay qaala allahu tacaala ilahi wuxuu leeyahay inaka adigu maxamedow laa tusmicu waxba ma maqashiin kartid almawta kuwa dhintay kuwa dhintay waxba ma maqashiin kartid yani soomaalida lafteedu waxaa ku mahmaada nin dhintay jaantiisaa dhaanta nin dhintay kabtiisaa ka roome dhahda nin dhintay kabtiisu kama roono waa ruux muslim oo ilaahi subxaana wa tacaala agtiisa fadli badan buu ku leeyahay laakiin wax tarkiisii adduunyada kamihiisaa ku dhaama wax uu adduunyada ka tari kara haba yaraatee ma jirto hadduu wax tari karana dadka ruuxa ugu jeclaa xaaskiisii baa la dhaxlaya oo xoolihiisii baa la dhaxlaya oo caruurtiisii baa dad kale u shaqaynaysa yani waxa weye hadduu wax tari karo xoolihiisii wixii u gooni lahaa buu difaacan lahaa ninkii ninka saasay waxba taran waaye isagu wixiisa difaacan waaye adigii inaad wax weydiisatooda wax moodo inuu waxaystahay yani waxa weye waxay kamid tahay caqlilaaanta kamid tahay ilaahay subxaana wa tacala aayad kale wuxuu ku leeyahay wamaa anta adigu ma tihid bimusmicin mid maqashiinaya man fi lqubuuri qubuurta kuwa ku jira waxba ma maqashiin karti dadkaa qubuurta galay ee dhulka hoostiisa galay ee hadday nool yihiinna nolol kaloo xayaatulbarzaq la yidhahda ku nool dadka iyagaa waxba ma maqashiin kartid baa rasuulka la leeyahay sala allahu calayh wasalam bari marka adigu dhawaaq maantoodana yani xabeebo qayli yani waxa weeye isu keen qayladaadoo dhintaad isu keento maanta o dhan rafaad haddaan laguba maqlayninba maxaa wax lagaa yeeli maxaad baryadaadii laga jawaabi maxaa wax laguu tari haddaan lagu maqlaynin waxaabase ka sii daran hadduu ku maqlo xataa hadduu ku maqlo xataa wax ma tari karaa su-aasha labada meesha taala waa middaas waxaana soo marnay inuu ilahi leeyahy subxana wa tacala walaa tadcu min duuni illah maa laa yanfacuka walaa yaduruka waxaan waxbana ku tari karin waxbana ku anfici karin yani waxa weeyaan ilaahay keligii baa subxaana wa tacala wax tarka iyo dhibka labaduba ay ka yimaadaan maa cid kaleetoo dhexdhexaad u ah ama gacan ka geysan karta ama wax tar keeni kartana ma ay jirto maarta sidaas wey marka waxbana ma tiri karo waxbana ma dhibi karo ee addoonkaa qabrigiisa ku jira ha dhibin maaragta isagay dhib u tahay maalinta qiyaamada isagaa lasoo joojin doonaa oo la dhihi doonaa maadaa ku yidhi hebel isoo bari dhibaataad u kordhisay marka wax faa'iidaad u kordhisay haba yartay ma jirta awowgaagii aad baryaysay sheekh hebelka aad baryaysay iyagii baad dhibtay waxaana taa daliil u ah ilaahay subxaana wa tacaala nabiyullaahi ciisa oo kiristanku ay caabudaan buu ilaahay subxaana wa tacaala keeni doonaa markaasaa waxaa lagu odhan doonaa siduu ilah qur-aan ku yidhi aanta qulta linnaasi ittakiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah ciisaw maadaa ku yidhi dadka maadaa u sheegay oo baray anigii hooyaday ilaahay iga soo dhigta maadaa ku yidhi markaasuu wuxuu leeyahay ciisa ilaahayow maanan ku odhanin wax ilaahayna dhabtaa caabuda adiga keligaa inay ku caabudaan baan faray laakiin iyagaa khaldamay markaan kasoo tago ka tegay kadib ayay macnaa waxbay xumaanta ku dhaceen buu odhanaya marka waxa weye dhibaataa usoo jiidin yacni miskiinkaas weligaas mu'minkaa qabrigii qabriga qabriga galay dhibaataha usoo jeeda wax uu kuutan iska dhaafay isagii baad dhibaysaa oo aakhare maaragtay la weydiin doonaa oo su-aalaha aad adag lala yeelan doonaa maarata hadduu raalli ka ahaa inaad soo baridana hadi waxa weye khatar buu markaa kusugaya halkaana fasalkii kalaan kaga soo baxnay fasalkan cusubna wuxuu leeyahay anwaacu shirki alakbar shirkiga weyn iyo dembiga weyn ee ah ilaahay oo wax lala wadaajiyahay qaybihiisa inta noocan u kala baxa inta qaybood buu leeyahay su-aashu waxa weye marka hal nastakiitu bilamwaati aw ilghaa'ibiin hal nastakiitu yani waxa weeye kaalmo ma weydiisanaynaa hal nastakiitu kaalmo ma weydiisanaynaa bilamwaati kuwa dhintay aw ilghaa'ibiina ama kuwa maqan dadka maqan ama dhintay kaalmo ma weydiisanaynaa laa nastakiitu bihim jawaabtu waxa weeye laa nastakiitu bihim kaalmo ma weydiisanayno qaala allahu tacala ilahi baa wuxuu yihi waaladiina kuwa yadcuuna baryaya min duuni illahi ilahay sokadiisa kuwa waladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan min duuni illahi ilahi sukadiisa kuway baryayaan laa yakhluquuna shay-an waxuma abuuri karaan wahum yukhlaquuna iyagaaba la abuuray amwaatun way dhinteen hayru axyaa'in mana noola kuway baryayaani waa dhinteen mana noola wamaa yashcuruuna mana garan karaan ayaana yubcafuuna maalinta lasoo saaray tilmaamaha cid lihi inaad caabudood wax weydiisatahay bal u fiirso bal caqligaa gadaal ugu noqo kuwa ay baryayaane wax weydiisanayaan ama dhagax ha noqdo ama qabri ha noqdo ama mid qabri ku jira ha noqde wax ma abuuri karo waxay abuuri karaan walow kanaacana ma abuuri karaan bal iyagaa la abuuray oo naftoodaa la abuuray wayna dhinteen oo ma noola waa kuwa dhintay wey cilmina ma laho oo waa dad jahli bay ku sugan yihiinoo maalinta lasoo saari doonana ma oga oo ilaahay subxaana watacaala adduunyada usoo saari doono ruux noocaasa inaad marka baridoo tilmaamahaas leh yani waxa weeyaan waa dulmi iyo xadgudub weyn ilahay wuxuu leeyahay id tastakiituuna rabbakum fastajaaba lakum id wakti tastakiituuna aada macnaha waxa weeyaan gargaar weydiisanayseen rabbakum rabbigiin aada gargaarka weydiisanayseen inuu idin gargaaro fastajaaba lakum markaasuu ilahay idin ajiibay subxana watacaala gargaar weydiisiga ilahay baa iskale subxana watacaala marka waqaala sal alla alay slm rasulkuna wuxuu yidhi yaa xayu allaha noolow yaa qayuumu allaha arrinta isagu uqumow allah subxaanahu watacaala madax bannaan arrintiisa oon lala maamulinow biraxmatika adiga naxariistaada ayaan astakiitu gargaar kugu weydiisanaya naxariistaadan gargaar kugu weydiisanaya cid kaleetoo gargaar la weydiista ma jirto haddaad cid kale inay kuu gargaarto aada codsato oo dhibaato ku haysta ay kaa faydaayay waa shirki weyn wey xadiidkaana xasan weeye tirmidi baana wariyay xadiidkaa isagaa marka marka waxa weeye waa xadgudub inaad ilaahay subxaana watacaala aada macnaha cid aan ahayn inaad gargaar weydiisato hal tajuuzu ma bannaan tahay su-aasha kale waxa weeye miyay bannaan tahay alisticaanatu inaad kaalmo weydiisato bikayr illahi ilahi cidaan ahayn tii hore waxay ahayd gargaar weydiisi oo inaad yani dhibaato ku haysata in lagaa fiido inaad weydiisatay istiqaasasa wey alisticaanatuna waxa wey kaalmo wey waxaad u baahan tahay in lagu siiyo wey inuu waxaad u baahan tahay lagu siiyo ilaahay cid aan ahayn ma laga dooni karaa jawaabtu waxa wey laa tajuuzu ma bannaan waddaliilu daliilkuna waxa wey qawlu tacaala ilahay hadalkiisi uu yihi iyaaka adiga keligaa baan ilaahow nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adiga keligaa baan nastaciinu kaalmo ku weydiisanayna adiga keligaa baan kaalmo ku weydiisanayna oo cid kale ahayn waa aayad suuratulfaatixa ku jirta dadka jahligii markuu ka batay oo diinta ka fogaanshaheedii ka batay yaa xataa waxayna garanaynin aasiyasiyaadka ay suuratu tawxiid suuratulfaatixa ka hadlayso xataa ma yaqaanaan yani jahligu waa dhibaatadiisu leh wa qawluhu sal alla alay slam iyo hadalkii rasuulku uu yidhi baa daliil u ah idaa sa'alta haddaad cid wax weydiisanayso fas'al illaha ilahay keligii weydiiso waida istacanta haddaad kaalmo dalbaysana oo in laguu kaalmeeyo aada dalbaysana fastacin billaah ilaahay ka kaalmo dalab subxaana watacaala kaalmo haddaad doonayso in lagu laguu kaalmeeyo haddaad doonayso in wax lagu taro haddaad doonayso wax lagu siiyo haddaad doonayso ilaahay keligii kaalmo weydiiso maxaa yeelay cid kale oo ku kaalmayn karta ma jirto cid kale oo wax ku siin karta ma jirto cid kaleeto oo wax ku dari karta ma jirto oon allah ahayn subxaana watacaala kaa gacantiisu ay wax ku jiraan baana la weydiistaa waxa gacantiisa ku jira wax la weydiistaa laakin waxa weye faaqidu shayin laa yucطii kayrahu ninaan waxba haysanin inaad weydiisato ood waxaysii tidhahdaa yani waxa wababa haystee muxuu ku siin waay xadiidkaasa waa xadiid xasanu saxiix ah oo tirmidi baa wariyay isagana su-aasha kale laisweydiiyey waxa weeye hal nastaciinu miyaan kaalmo miyaan maaragtay kaalmo weydiisanaynaa bil axyaai kuwa nool ruux nool oo kula jooga oo hadda macnaha waxa weeyaan aada isla joogtaan kaalmo ma weydiisan karta oo ma dhihi kartaa niyaho ii kaalmeen ma dhihi kartaa niyaho ushaa iisoo qaad ma dhihi kartaa niyaho weelkaa iisoo qaad ma dhihi kartaa niyaho shaygan ii qora ma dhihi kartaa niyaho waxaa ii akri kaalmo wey waxaasoo dhan macnaa waxa wey waa kaalmo wey waa ruux kula jooga oo laakiin nool wey arrintaa iyadaa ma samayn karna nacam wey jawaabtu haa fima yaqdiruuna calayhi waxay kari karaan ruuxa nuula kula joogo wuxuu kari karo kaalmadeeda waa la weydiisan karaa inuu kaalmo kaa geysto shay baad qaadi la-dahay war ila kaalmayo ila qaba waa dhihi kartaa ruux kula qaban kara oo awoodeeda leh ratiga ila saar waa dhihi kartaa baabuurka ila saar waa dhihi kartaa ceelkan ila qod waa dhihi kartaa wahaakada ruux kula joogo oo nool shaygaan u dirsanaysana qaban kara maaragtay kaalmo waad weydiisan kartaa laakiin shayga aada u dirsanaysa hadduusan qaban karin hadduu nool kula joogo xataa iyadana ma banaan tusaalaheedu muxuu yahay matalan ruux kula jooga oo nool ayaa waxaa tidhi niyaho waxaad isiisaa ilaahi subxaana watacaala berrito iiga shafaaco qaad berri ilaahi subxaana watacaala markii akhre la tago ii shafaaco qaad ma uu kari karo gacantiisa kuma jirto walow ha noolaada ha kula jooga isagu laakin gacantiisa kuma jirto waxaa tidhi matalan oo aad ku tidhi niyaho waxa weeye xoolahaygii lumay xoolahaygii lumay niyaho iisoo celi oo iisoo hel gacantiisa kuma jirto waxaa tidhi matalan yani waxa weeyaan jannada aakharo igeli gacantiisa kuma jirto marka waxa weeye ruuxa nool ee kula jooga waxaa laga kaalmaysan karaa wixii uu awoodeeda leeyahay oo uu kari karo jawaabteed daliilkeeduna waxa weye qaala tacaala ilahi wuxuu yihi watacaawanuu kaalmaysta oo iskaalmaysta cala albiri wanaagga isku kaalmaysta iyo wataqwa alla ka cabsiga ilahay ka cabsigiisa iyo wixii wanaaga iska kaalmayso isu kaalmayo ilahay oranaya wa qaala sal alla alay sl rsulkuna wuxuu yihi wallahu ilaahay fii cawni alcabdi addoonka kaalmihiisuu ahaanaya addoonka waa u kaalmaynaya ilaahay maa kaana alcabdu intuu addoonku yahay fii cawni akhiihi walaalkii mid u kaalmaynaya intuu addoonku walaalkiisa muslimkaa garab qabanayo oo midkaa tabarta daran uu garabka qabanayo oo kaa gaajaysan uu shilinka siinayo oo kaa tabarta daran uu macnaha la qabanayo wuxuu qaadila ah inta uu addoonku sidaa samaynayo addoommada ilaahay uu u kaalmaynayo rabbina waa u kaalmaynaya subxaana wa tacaala marka waa bannaantay kaalmada iyadii ruux kula jooga oo haddana kari kara shaygaad u tirsanaysaa middaa iyadii waa bannaan tahay marka tii aan diidanayna ee diintu diidayna ma aha su-aasha kale waxa weeye hal yajuusu miyuu bannaan yahay annadru inaad nadarto ligayri illahi ilahay cid aan inaad u nadarto maarata yani shaygan waxaan u nadray ilahay cid aan ahay inaad tidhaahdo ma bannaan tahay laa yajuuzu nnadru jawaabtu waxa weeye laa yajuuzu nnadru inaad u nadarto ma banaana ila lilahi ilahay mooye ilahay keligii un baa inaad u nadarto banaan nadarka ilahay keligii baa iskale maxaa yili qawlihi tacaala ilahay baa wuxuu yihi rabbi rabbiga yow inii anigu nadartu waa nadray laka adiga yani waxaa odhanaysa cala lisaani maryam yani waxa weye maryama markii ay dhalaysay ilmaha ayaa waxay ku tidhi yani rabbi inii nadartu laka maa fii baطnii muxarara fataqabal minii inaka anta asamiicu lcaliim rabbi rabbigayow inii anigu nadartu waa nadray laka adiga maa fii baطnii waxa uurkayga ku jira ayaan kuu nadray muxararan xaal uu yahay mid la xoreeyey oo macnaha waxa weeyaan adiga lagu xoreeyey maarag maryam ma ahayne waxay maryan hooyadeed ba ahay cafwan halkaa khalad weeye maryan hooyadeed ayaa ilaahay u nadartay subxaanahu wa tacaala waxa uurkeeda ku jira oo inuu xor ilaahay u yahay subxaana wa tacaala maarag waxayna ahayd maryan bay marka ahayd yani maryan bay ahayd wixii uurka ku jiray oo ilahay loo nadray subxana wa tacala waqawlihi sala alla alay slam rasuulka wuxuu yihi man nadara ninkii nadra oo ku nadra an yudiica allaha ilahay inuu ateeco falyutichu ha adeeco nadarka aad ku nadartay hadduu macnaha uu yahay inaad shay aad ilahay ku adeecayso masalan waxaad ku nadartay inaad ilahay subxaana wa tacaala daraadii aad sadaqa ula baxayso sadaqada ula baxay waxaad ku nadartay inaad soomayso soonkaa bixi waa waa wix ilahay aad ku adeecayso wey inaad salaad hebla tukanayso aad ku nadartay fuli nadarkaa isagaa waa ilahay baad ku adeecaysaa waman nadara ninkii nadra an yucsiyahu inuu ilahay caasiyana falaa yacsiyu yuusan caasinin nadarkiisa yuusan fulin matalan waxaad ku nadartood ku dhaaratay inaad macnaha waxa weeyaan aad qaraabadaada goynayso inaadan la hadlaynin saaxiibkaa la hadlaynin inaad ninkaaga macnaha waxa weyaan aad afka ugu duuduubayso macnaha macayso inaad macnaha waxa weyan hebel caydo inaad hebel la dagaalanto waxyaalahaasoo dhan baad maartay aad ku nadartay waxaasi waa macsiya ha fulinin nadarkaaga ha fulinin nadarku hadduu shayga aad ku nadarta yahay shay aad ilaahay ugu dhowaanayso oo ilaahay kugu dhawaynayana fuli oo la imow hadduu yahay shay ilaahay kaa fogeynaya iyo xumaan yahayna ka tag oo midkaa nadarkaa isaga aan fulinin marka nadarkii marka waa cibaado cibaado hadduu yahayna cibaado waxaan soo marnay inuu ilahay keligi leeyahay subxana wa tacala rawahu lbukhaari xadiidkaana bukhaari ayaa wariyay nadarka waxa weeye marka inaad nadarka waxaa la yidhahdaa shay inaad shay uxidho wey shay inaad shay uxidho weeyaan maaragta yani waxaa ka mid a nadarka khaladee soomaalidu ay samayso in macnaa xoolahooda neef ka mida ay yidhahdaan neefkaasi awogaygu u xidhan yahay awogaygu u nadran yahay neefkaa isagii awogay baan u nadray saa inaad tidhahdo oo kaleta ayaa ka mid a ilahay keligii baa wax loo nadraa subxana wa tacala hal yajuuzu ma banaan yahay wey su-aasha kale addabxu gawricid ligayr illahi ilahay cid aan ahayn wax ma loo gawrici karaa ilahay cid aan ahayn wax ma loo gawrici karaa jawaabta waxa wey laa yajuuzu ma banaana inaan cid aan ilahay wax loo gawraco waddaliilu daliilkuna waxa wey qawluhu tacala ilahay hadalkiisa uu yidhi fasalli tuko lirabbika rabbigaa u tuko ilahay keligii u tuko wanxar gawrac lirabbika ilaahay keligii u gawrac markaad wax gawracaysa ujeeddo kaleeta ha ka yeelan cid kaleetana gawracaaga hawla niyooni ilaahay keligii u ila niyood subxaana wa tacaala sidaas weyaan wa qaala sal alla alay slm rasuulkuna wuxuu yihi lacana allahu ilahay ha gawraco ilaahay ha lacnado ilaahay ha lacnado naxariistiisa ha ka fogeeyo man dadaxa ninkii gawraca ligayri illahi ilahay cid aan ahayn ruuxii u gawraca cid cid kaleetoon ilaahay ahayn ruuxii wax u gawracay ilahay lacnadiisu ha ku dhacdo naxariista allana ha laga fogeeya bu rasuulku yuri sal lay slm muslim baa wariya xadiidkaas marka waxa weye gawracii wuxuu ka mid yahay waxyaalaha cibaadada ilaahay u goonida ah cid kale in la siiyana ma banaana inaad awogay baa wax u gawracayaa tidhaahdo ama sheekheel baan u gawracayaa ama qabri baan u gawracayaa ama jin baan u gawracayaa ama ardooyin baan u gawracayaa ama reefu qubraanaan u gawracaya inaad tidhahdahay waa shay aan furayn wey diintuna ma ogola waana khalad weyn oo dambi weynood ku dhacday wey haddaad samaysa mahay sidaas weyaan marka waxaa jirta ruuxa waxaa u bannaan inuu waalidiintii wax u bixiyo waa u bannaan tahay waalidiintii inuu khayr u bixiyo waa u bannaan tahay inuu wax u qalaayo waa u bannaan tahay laakiin wax qalmada qaabka loo qalayo waxa weeye in aad neefkan ilaahay niyadaada aadan gelinin markaad gawracayso inaad aabbaha u gawracayso waa inaad niyadaada geliso inaad ilaahay u gawracayso subxaana wa tacaala markaad neefkii sidaa ku gawracdo cuntadii iyo hilibkiisii iyo sawaabkii iyo ajirkii halkaa laga helay dadkii cunay ajirkii ka soo xasilay ajirkaa isaga waxaa tidhahdaa ilahu aabbaha isu gaarsii ilahu waalidiinta isu gaarsii saasaa la ogolyahay laakiin neefkii intaad la timaada ama magaca aabbaha inaad ku gawracdo ama niyaddaba aad gashato awoga inaad u gawracayso middaa way mida la diidaya hal natuufu miyaan dawaafaynaa bilqabuuri qubuurta miyaan ku wareegaynaa litaqarubi biha annagoo ugu dhawaanayna ilaahay subxaana watacaala ma banaantahay arrintaas inaan qubuurta macnaha sida kacbadoo kale ku wareegno sida laga sameeyo qabriga uweys iyo qubuur fara badan lagu sameeyo oo soomaaliya ku tahay ma banaantahay qubuurta inaan dawaafno oon ku wareegno arrintaa iyadii ma banaantahay innagoo ilaahay ugu dhawaanayna subxaana watacaala laa natuufu jawaabtu waxa weye laa natuufu ma dawaafayno oo ma banaana inaan ku wareegno ilaa bilkacbati kacbada mooyaane xaramka ilaahay ee kacbo ee maka ku yaalla mooyaane meel kale inaan ku wareegeysano oon ilaahay ugu dhawaana wareeseegiskaasi ma furra qaala tacaala ilahi wuxuu yihi walyatawafuu ha ku wareegeenoo ha dawaafeen bilbeyti alcatiiqi gurigii horreeyey beytkii horreeyey gurigii horreeyey midkaa isagaa keligii ha dawaafeen buu ilahi oranaya subxana wa tacaala gurigaa isagii waa kacbada wey waa midda ku taalla masaajidka weyn ee macnaha waxa maka ku yaalla midda ku dhex taalla wey taa unbaa cibaado ilaahay la caabudayo lagu loogu wareegi kara oo la dawaafi kara laakiin qab qubuurta lama dawaafi karo oo laguma wareegi karo ilahina subxaana watacala arrinta ayada laguma dhawaan karo wa qaala sal alla alay slam rasuulku wuxuu yihi man taafa ninkii ku wareega bilbeyti gurigaa ninkii ku wareega waa kacbada eh sabcan toddoba ninkii ku wareega oo wasallaa tukada ragcatayni laba ragcadoodna markaa kadib tukada kaana wuxuu ahaanayaa ka cidqi raqabatin qoor nin xoreeyey oo kaleeto ruux addoon ah addoonnimadii ruux ka sii daayey oo xoreeyey oo kaleetuu ka dhiganya ajirkaasoo kaleu helaya waa ruuxii beytka saddex goor toddoba goor dawaafa laba ragcadoodna ka dambaysiye way beytkaa keligaa marka la dawaafaa oo lagu wareegaa oo ilahay loogu dhawaadaa subxana wa tacala waa xadiis saxiixa ibn maaja baana wariyey su-aasha kale waxa weeye maa xukmu sixri sixirka xukunkiisu muxuu yahay sixirka xukunkiisu muxuu yahay dadka wax sixra ee waxyaalaha nasaraxaadka ah sameeya dadka iyaga ah xukunkooda muxuu yahay mala samayn karaa asixru sixirku min alkufri gaalnimadu ka mid yahay sixirku gaalnimadu ka mid yahay mana fura ruux muslima inuu wax sixro uma fura qaala tacala ilah wuxuu yihi walaakina shayaaiina laakin shayaaiintii kafar way gaaloobeen maxay ku gaaloobeen yucallimuuna annaasa dadka waxay barayaan asixra sixirkay barayaan dadkiibay sixir bareen sidaa daraaddeed bay ku gaaloobeen shayaaiintii buu ilahi oranaya subxana wa tacala nin kasta oo markaa sixir sameeyana khatar buu ku sugan yahay wa qaala sal alla alay slam rasuulkuna wuxuu yihi ijtanibuu ka fogaada assabca almuubiqaat toddobada wax halaaga ee ruuxa cadaab gelisa ee cid dadku ay ku halaagsamaan hadday sameeyaan ka fogaada bu rasulku sal ly slm maxaa weeye saddexa toddobadaas waxaa ugu horreeya ashirku billah ilaahay oo cid kale wax lala wadaajiyo waa tii in badan aan ka soo hadalnay wasixru midda labaadna waa inaad sixir samayso wey waa muubiqaadka waxyaalaha naarta ku geenaya ku halaagsamayso bay kamid yahay sixirka oo la sameeyo maaa rawaahu muslim xadiidkaana muslim baa wariyay su-aasha kale waxa weye hal nusadiqu miyaan rumaynaynaa alcaraasa falfalowga midka wax fala faalka iyo dadka sameeya walkaahina iyo midka ka warrama kaahinka kitaab gaablowga wax sheegaha fii cilmi algaybi waxyaalaha maqan ay ka warramayaan miyaan ka rumaysanaynaa nin faaliya ah oo wax faaliya dadka dhulka jeexjeexee dhulka xariiq ama xidigaha fiiriya sidaa markaa inay cilmulgeybka ku sheegto dadkaa iyaga ah ma ka rumaysanaynaa waxay inoo sheegahayaan ee weli la gaadhin ay ka warramayaan ohan leeyihin waxaasaa imaan doona waxaasaa imaan doona waxaa ma ka yeelaynaa ma ka rumaysanaynaa ma bannaan tahay inaan ka rumaysano oon uga qaadana waxay sheegayaan inay run tahay laa nusadiquhumaa ma banaana inaan ka rumaysano oon run uga qaadana waxay sheegayaan maxaa yeelay liqawlihi tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi qul waxaa tidhahdaa maxamedow laa yaclam ma oga man fi samaawaati samaawaadka waxa ku sugan iyo waalardi dhulka waxa ku sugan algayba ee maqan ila allahu ilahay mooye samaawaadkiiyo arlada waxa ku sugan ee inaga maqan aynaan gaadhin cid og ma jirto ilaa ilaahay mooye subxaanahu watacaala cid kaleeto og amaad ogaan karta amaad baran kartahay ma ay jirto jid kaloo lagu ogaan karana ma jiro oon ahayn jidkaa nebi maxamed sala allahu calayh wasalam nebi maxamedna waa dhintay mar hadduu dhintay ninka sheeganaya maanta in waxa soo socda uu ogaan doonaayo waa beenaale beenaale wey beenna in la rumaysta ma aha wa qaala sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yihi man ataa caraafan faaliya ninkii u taga oo u yimaada aw kaahinan wax sheeg ninkii u yimaada dadka wax sheesheega kitaabta fiirfiiriya ama xidigaha fiiriya ama jid kastooy qaadaanba adiga waxa weeye si kastooy adeegsadaanba waxyaalaha ka warwarrama ninkii nin noocaasoo kale u yimaada oo fasadaqahu ka rumaysta bimaa yaquulu wuxuu leeyahy wuxuu leeyahay u rumeeyey oo run u qaata faqad kafara waa gaaloobay buu rasuulku yuri sal lla alay slam bimaa unzila wixii lagu soo dejiyey calaa muxamadin maxamed wixii lagu soo dejiyey ee diinta ahayd waa ku gaaloobay diinta nebi maxamed lagu soo dejiyey maxaa yeelay diinta nebi maxamed lagu soo dejiyey tiirarkeeda ugu waaweyn waxaa ka mid a cilmulgeybka iyo waxa inaga maqan ilaahay mooye iyo cid u ogeysiiyey oo rasusha ah mooye cid kale inaysan ogeyn cid kale og ma jirto waxa ay ka warramayaan marka roob baa imaan doona sanad danba barwaaqay noqon doontaa heer wiilal baa u dhalan doona gabdhuhu dhali doonaa yani waxaasaa imaan doona xoolaad sidaa ku heli doontaa waa kidib iyo been wey been aan geed loogu soo gabanin wey saas wey marka dadka wax sheeg sheega badan ee ka warrama waxyaalaha imaanaya yani waxaas ay sheegahayaan in aayad qur-aana ay sheegtay ama xadiid rasuul uu sheegay mooye sala allahu calayhi wasalam waxa kaley sheegayaanoo dhan been bay ku salaysan tahay sidaa daraaddeed ruuxa mu'minka inuu rumeeyo ma aha bal waa inuu ku beeniyo hadduu ka rumaystana waxa weeye nebigu sala allahu calayhi wasalam saasuu u sheegay inuu ku gaaloobay wixii lagu soo dejiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam su-aasha kale waxa weeyaan hal yaclamu algayba axadun gaybka cid og ma jirtaa waxa inaga maqan ee aynaan gaarin ee imaan doona cid ogi ma jirtaa jawaabtu waxa weeye laa yaclamu ma oga algayba waxa maqan axadun ruuxna ma oga ilaa man iطalacahu allahu ciduu ilaahay tusiyo mooyaane oo min arusuli rusushiisa ah rususha ilaahay oo uu ilaahay tusiyo mooye cid kaloo ogaan karta ma jirto carshigaan soo daalacday iyo carshigaa lay tusay iyo wax danbaa imaan doona iyo waxyaalahaasoo dhan waa been aan geed loogu soo gabanin oo khilaafsan diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilah wuxuu yidhi caalimu lgaybi wax maqan ilaaha ogsoon weye falaa yudhiru ilaahay uma muujiyo oo ma tuso ma baro calaa gaybihi wixiisaas maqan axadan ruuxna ilaahay ma baro subxaana wa tacaala ilaa man irtadaa mid uu raalli ka noqday mooyaane oo min rusuli oo min rasuulin rasuul ah rususha mid ka mid oo ilaahay uu ka raali noqday mooyaane cid kaloo ilaahay gaybkiisa uu wax ka ogeysiyo wax ka baraayo ma ay jirto ma hadalka ilaahay baa run ah mise beenaalayaasha hadalkoodaa run markayna leeyihin waxbaan ogsoonno waxbaa soo socda waxbaa kan imaan doono saa yani yani carshigaan soo daalacana waxa ayna leeyihiin ma hadalkoodaanu rumaysanaa mise ka allaanu rumaysanaa subxaana wa tacaala jawaabtu waa ka allaanu rumaysanayna beenaalayaal wey wa qaala sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yihi laa yaclamu ma oga algayba wax maqan ma oga ila allahu ilaahay mooyaane ilahay keligii baa garanaya cid kaleeto ogna ma jirto waa xadiid xasan ah tabaraani ayaana soo saaray xadiidkaas oo wariyay ma marka yaan layskaga kaa darmanin oo diintaada yaa lagaa khaldin oo diintaada yaa lagaa waswaasinin cid wax garanayso wax soo socoto ogi oo rasuulku kasii warramin sala allahu alay wasalam ma jirto matala waxyaala imaan doono rasuulka warramay baa jirta dajaal inuu imaan doono ka warramay in qoraxda ay xaggay u dhaca kasoo baxday xaggay maaratay u dhacda ay kasoo bixi doonto ka warramay in macnaha uu ciisa bn maryam soo degi doono ka warramay uu imaan doono daabadii inay imaan doonto ka warramay mahdigii inuu imaan doono ka warramay yani waxa weye waxyaala fara badan oo imaan doono rasuul ka warramay sal lla alay slam kuwa iyaga waxaan ku ogaanay rasuulkeenna inoo sheegay rasuulkana ilaahay baa baray laakiin wax aan ilaahayna noo sheegin rasuulkuna noo sheegin oo matalan sida sanad dambaa roob heli doonaa ama abaar heli doonaa gaalaa tegi doonta gaalaa ina qabsan doonta yani waxa weye waxyaalahaas o kale carruur baad heli doontaa madalays baad noqon doontaa waxyaalahaasoo dhani waxa weeye waa waxyaala aan yani waxa weeyaan kulligood aan maaragtay diinta ogolan wey su-aasha kale waxa weye halnalbasu ma xidhanaynaa alkhayta dunta ma xidhanaynaa iyo walxalqata baashan garaangirtaa ee gacmaha iyo lagu xidho lishifaa'i annagoo ka doonayna inaan ku caafimaado manaa waxa weeye waxaa jira dun iyo yani waxa weeye khayt iyo waxyaala noocaasoo kaleeta ah giraangir iyo oo dadku ay u ay yani waxa weye ka fahansan yihiin inay ruuxa xanuunsanaya hadduu xidho ay ku caafimaadeen jawaabtuna waxa weeyaan laa nalbasuhumaa ma xidhanayno kuwa iyaga liqawlihi tacala ilah wuxuu yihi wain yamsaska allahu ilahay hadduu kugu taabto bidurin dhib hadduu kusoo gaadhsiiyo falaa kaashifa lahu cid faydi karta ma dhibkaa ma jirto illaa huwa isaga mooyaane hadduu dhib kugu yimaado ilaahay keligii baad faydi karaa laakiin waxa weye dun aad caloosha iskaga xidhay iyo qarbaas aad kurka ku xidhatay iyo yani waxa weeyaan giraangir bir ood xidhatood baraka ka rajaynaysa iyo waxaasoo dhan waxay kaa faydi karaan haba yaraate ma jirto waxayna dhaawac u geysanaysaa tawxiidkaagii yay dhaawac u geysanaysaa kalsoonidii ilaahay aad ku qabtay iyo kala saarashadiisii yay dhaawac u geysanaysaa sidaa daraaddeed ma furra mana banaana addoonku inuu maaragtay waxyaalahaas xidho asagoo markaa ka doonayo inuu ku caafimaado waqawlihi sal lay sl rsulku wuxuu yihi amaa inaha wuxuu ku arkay nin bahashaas xidhan bahashaa iyadaa nin xidhan buu rasuulku arkay sal alay wasalam oo macnaha ka doonaya inuu ku caafimaado caafimaad ahaan u xidhan markaasuu rasuulku wuxuu ku yuri sal lay slam amaa anaha iyadu laa taziiduka kuma ziyaadinayso ilaa wahnan tabar darro iyo cudur mooye wax kaleeta ka heli maysa waad un kusii tabartarsan saasuu rasuulku yuri sal lay wasalam inbidhaa tuur buu rasuulku yiri canka xaggaaga iska tuur iska tuur bur waxad fa inaka adigu low midta haddaad ku dhimato maa aflaxta abadan weligaa maadan liibaanteen buu rasuulku yiri sal lay slam haddaad ku dhiman lahayd adoo middan qaban weligaa maadan liibaanteen buu rasuulku yiri sal lay slam waxyaalaha macnaha waxa weeyaan laga filhayo inay macnaha ay ku caafimaadinayaan ama khayrka aad ka filayseen la xidho oo dhan baa loola jeedaa xadiidkan waa xadiid saxiixa xaakim baa wariyey oo saxiix inuu yahay buuna sheegay imaamu dahbina wuu ku waafaqay maarag sidaas wey hal nucalliqu su-aasha kale waxa weeye hal nucalliqu maxidhaynaa al alkharzata walwadacata wanaxwiha yacni waxa wey waa qardhaadtii oo kaleeto qardhaadtii oo kaleeto wey tamiimada wey waxyaalo fara badan oo ama bir ka samaysan ama maryo ay gunteen ah oo waxyaala noocaas oo kaleeto oo la xidho ayay ahaan jirtay maarag dadka xanuunsanahaya iyo xoolaha xanuunsanaya yaa laga xidhan jiray ishaana looga xidhan jiray in macnaha saysan il ugu dhicin oo loo dhabanin macnaha dhabashada waxay soomaalidu tidhahdo si aan loo dhabanin oo ishu aysan ugu dhicin iyo ugu xidhi jireen kuwa iyagaa marka ma banaanta inaan xidhano laa nucalliquhaa ma xidhayno min alcayni bil daraaddeed kama xidhanayno cidna u xidhi mayno caruur u xidhi mayno xoolana u xidhi mayno liqawlihi tacaala ilahay baa wuxuu yidhi wain yamsaska allahu ilahi hadduu ku taabto bidurin dhib hadduu kugu taabtana falaa kaashifa wax fayda ma jiro lahu dhibkaa isaga ah ilaa huwa isaga mooyaane aayaddii haddaan soo marnay dhib hadduu ilaahay kugu taabto cidina kaama faydi karto qardhaas aad xidhatay iyo dun yaroo aad caloosha ku xidhatay iyo yacni giraangir aad lugta ku xidhatay ama gacanta ku xidhatay iyo qoono aad hal u xidhay iyo waxaasoo dhan wax alla waxay tari karaan oo dhib ilahay kuu keena ay kaa faydi karaan ma jirto wa qowlihi sal allau alay waslam rasuulkuna wuxuu yihi man callaqa tamiimatan qardhaas ninkii xidha faqad ashraka ilaahay buu la wanaajiyo uu shariik uu sameeyey ma cid ilaahay la mida buu sameeyey xaqii ilaahay buu ku xadgudbo cid kaleetu ilahay la wadaajiyey subxaana wa tacala haddii la wadaajinta ilahay cid kale la wanaajina inay shirki tahay ama dembi weyn ay tahay waan soo marnay sidaas weeyaan waa xadiid saxiixa axmed baana wariyey tamiimada marka waxaa la yidhahdaa wax kasta oo la sameeyo oo loo xidho dadka looga xidho inay ku caafimaadaan loogu xidho ama loogu xidho in isha lagaga ilaaliyo sida qoonnaha ay geela u xidhaan oo kaleeto dadka rabaadiyihi ama waxa weye waxyaalaha qardhaarsahankaasi jinka ka sam magaca jinka lagu qorqoray macnaha waxa weye ama waxyaalaha kale lagusa sameeyey ama wax kale laga sameeyey ee markaasi loo xidhay carruurta oo kaleeto laakiin qardhaarsta haddii macnaha waxa weeyaan aw qur-aan ku qoran yahay oo dikriga ilaahay iyo ducooyin ku qoran yihiin markaa isagaa waxaa loo badan yahay oo culimadu u badan tahay inaysan isla markaa haddana banaanayn maxaa yeele diinta waa laisku daaweeya oo qur-aanka waa laisku daaweeya oo waa laisku akriya lakin qaabka laisku daaweya qaabkaa maaha qaabka rasuulkeena ka sugan ee salafka ka sugan waa qaab inta ruux xanuunsanayo lagu tufo qur-aanka oo loo duceeyo ducada lagu tufo taasaa rasuulka ka sugan sal alla alay wasalam laakiin inta qardhaas lagu qoro waraaq lagu qoro la duuduubar markaasi loo xidho dadka middaa iyadii ma aha dariiqa rasuulkeena ka sugan sal la alay wasalam waxaana soo marnay man camila camilan laysa caleyhi amrunaa fa waradun ninkii camal sameeya camalkaana anagu aanaan u dirin oo aanaan farin oo annaga uusan naga arag waa lagu rabinaya laga aqbali maayo rasuulku ale sal alla alay slam in badan baan soo marnay xadiidkaas sidaa daraaddeed qardhaasta xataa qur-aanku ku qoran yahay ma aha mid laga soo gaaray rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam bal waxa weeye waxaa ka dhalanaysa qur-aanka qardhaasta ku qoran in dadku ay macnaha carruurtii loo xidho iyo musqusha inay la galaan oo ayagoo wasakaysan ay xidhaan oo ay macnaha meelaha xunxunkaa ku tuuraan oo qur-aankii oo la ihaanaytoo la dulaysaa ka dhalanaya maaha marka middaa iyaduna oo rasuulkeena wax laga soo gaaray ma aha maa xukmu lcamali bilqawaaniini mukhaalifati lislaam su-aashu waxa weeye ma xukmu lcamali ku dhaqanka lagu dhaqmo bilqawaaniini almukhaalifa dastuuryada ama dhaqamada khilaafsan lilislaam islaamka khilaafsan xukunkeedu muxuu yahay dhaqamada khilaafsan islaamka in lagu dhaqmaayo xukunkeedu muxuu yahay way su-aashan taata laisweydiinaya hadda mare qawaaniinka iyaga ah ama dastuurka ama qaab dhaqanka diinta islaamka khilaafsan ama gaalaha laga soo qaato ama dadkuba iyagu maskaxdooda ha ka dejiseen oo bulshadu ha dejisato ku dhaqanka qaababka noocaasa lagu dhaqmo ama qawaaniinka noocaasa lagu dhaqmaayo maxay tahay xukunkeedu jawaabtu waxa weeye alcamalu ku dhaqan bilqawaaniini qawaaniinta iyo dastuurka lagu dhaqmo dastuurkii almukhaalifati ee khilaafsan lilislaami dastuurka islaamka khilaafsan oo lagu dhaqmaayay kufrun waa gaalnimo idaa ajaazaha ruuxaasi hadduu banneeyo hadduu bannaysto oo yidhahdo arrintaasi way bannaan tahay in dastuur ama dhaqan aan diinta islaamka khilaafsan in lagu dhaqmo waa banaanta hadduu ruuxa iyada oo banaystahay waa gaaloobaya aw ictaqada ama hadduusan ku dhaqmin laakin ictiqaadiya salaaxiyatiha inay ku habboon tahay oy u suubatay ku fiican tahay in lagu dhaqmo taa iyadana waa ku gaaloobaya macna ninkii macnaha waxa weeyaan aamina inay dimuqraatiyadu ay tahay dhaqan la qaadan karo oo diinta islaamka lagu bedelan karo in ay tahay masalan waxa weeyaan dastuurada kaleeta gaalan u wadato ama inaguba aan dejisanayno sida xeer jajabka oo kaleeto xeer jajabku inuu bedel ka noqon karo diinta islaamka oo macnaha waxa weeye kitaabka allah subxaanahu watacaala iyo dhaqanka diinta islaamka lagaga kaaftoomi karo ninkii sidaas aaminsan ama sidaas banaystaay waa ku gaaloobaya maxaa yeelay ilahay baa wuxuu lehy subxaana wa tacaala waman lam yaxkum ninkii aan ku xukminin dadka bima anzala allahu wuxuu ilaahay soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum lkaafiruun waa gaalo ilahay lehy subxaana wa tacala kuwaasi waa gaalo ninkii dhaqan kaleeto ummadda ku maamula xeer jajab ku maamula maxaa isku ogeyn ku maamula waxay odayaal dejisteen ku maamula baarlamaan wuxuu dejiyey ku maamula yacni dimuqraadiya ku maamula dhaqamadaa kaleeta ee diinta islaamka khilaafsan ninkii uga dhiga dhaqan iyo maamul iyo dastuur uga dhiga bulshada islaamka kuwaasi waa gaalooyin buu ilahi ornaya subxaana wa tacala wa qaala sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi wamaa lam taxkum haddaysan ku xugminin a'immatuhum madaxdoodu bikitaabi illahi ilahay kitaabkiisa haddaysan ku xugminin ummadda oo wayatakhayaru ay ka doortaan mima anzala allahu wuxuu ilaahay soo dejiyey hadday wax kale ka doortaan hadday arrintaa dhacdaay ilaa haddii jirto arrintaa iyadaa jacala allahu ilahay wuxuu yeelayaa ba'sahum dhibaatadooda baynahum dhexdoodu yeelaya ilaahay subxaana watacaala iyagu isku dirhaya dhexdoodu colaad gelinaya way kala kalsooni baxayaan markaas iyagii isku baaba'ayaan bu ilahi subxaana watacala waa goorma haddii aysan madaxdoodu aysan ku xogminin wixii ilahay soo dejiyey subxaana watacala hadday dhaqamo kala qaataan oo dhaqankii ilahay iyo diintiisa iyo dastuurkiisii tuuraan kuwa hadday sidaas sameeyaan madaxdoodu ilaahay subxaana watacaala ummadda dhexeedii buu isku dirhaya waa midda maanta soomaaliya ka dhacday wey markaan xukunkii ilahay ka tagnay oo kuwiina maamulahaya ka tageen innagiina aan sidaa ugu sacab garaacnay oon sidaas ku jeclaanay oona daadihiyo oona hogaamiya aan sidaa ku nidhi haddana aan weli kusii soconno yuu ilaahay subxaana watacala isku keendiray qabiil qabiil baa ina dhex dhagalay innagii baa iscunnay waa isbaabi'inay intaasoo boqol oo kun baa dhimatay markaasaan weli jidkii sii haynaa jidkii baa weli sii daba haynaa kuwii ina burburiyey baan sii daba taagannah kuwii iyaga hadaan weli hogaankeenna inoo hayo oon macnaha ku kalsoonno oon ku kala qaybsannahay ilaahay subxaana watacaala dhibkaana wuxuu inoo gaartay sababkiisa waxa weeye waa ka tegitaankii aan ka tagnay ku dhaqanka diinta islaamka aan ka dooranay dhaqamo kaleeto xilligii ay dawladdu inoo taagnay een dawladda ahayd dawladdeeni iyo mujrimiintii ina maamuli jirayba waxay nagu maamuleen dhaqamo kaleeto maxkamadda dhaqanka yaalay bulshada dhaqanka lagu maamulahayy qoyska dhaqanka lagu maamulahayy kulli intaasoo dhan waxay ahayn uga khilaafsan ilaahay diintiisa subxaanahu watacala haddaan marka khayr doonayno oo wanaag doonayno nabadgelyo doonayno waa inaan usoo noqono ilahay diintiisa subxaana watacaala iyo dhaqankiisa iyo dastuurkiisa waa inaan usoo noqono waa xadiid xasana ibnu maaja ayaana wariya xadiidka isagaa sidaas weeye arrintuna waxa weeye waxay ku go-an tahay ilahay diintiisa subxaana watacaala inay dadku unoqdo saas ayaan marka kaga bixi karnaa dhibka ina haysta mid soo socdana aan kaga badbaadi karnaa ciqaabta alle aakharana aan kaga nabadgeli karnaa subxaana watacaala maa su-aasha kale waxa weeye kayfa naruddu su'aala shayطaani man khalaqa allah see baan uga jawaabaynaa ama aan isaga celinaynaa su-aasha shaydaan uu ina weydiinaya ee uu leeyahay man khalaqa allah yaa ilaahay abuuray yacni waswaaska shaydaanka shaydaanku waa waswaas badanya ibni aadamka qalbigiisaasuu doonahayaa inuu ka shaqaysto markaasuu su-aalo fara badan ku weydiinaya su-aalihiisa waxaa ka mid a in mar walba wuxuu qoranaya siduu kuusii wado wuxuu kaa bilaabaya yaa ku abuuray yaa dhulka abuuray samada yaa abuuray buuraha yaa abuuray malaa'igta yaa abuuray ilaa marka dambe uu ku gaadhsiiya yaa ilaahay abuuray ila intaasoo dhan jawaabtooda ilahay baa abuuray wey markaasu wuxuu ku odhanaya ilaahaysa yaa abuuray isaga waswaaskaa isaga aseed kaga jawaabay waatan idaa waswasha shaydaanu shaydaanku hadduu waswaasiyo liaxadikum midkiin hada su-aala su-aasha hadduu ku waswaasiyo falyastacid billahi ilahay ha ka magan galo acuudu billahi min ashaydan rajiim ha yidhaah qaala tacala ilahi wuxuu yihi waimaa yanzagannaka hadduu ku waswaasiyo min ashaydaani shaydaanka xaskiisa nasqun mid wax waswaasinaya hadduu ku waswaasiyo fastacid billahi ilahay ka magan galo ilahay subxaanahu watacaala ka magan gal innahu ilaahay huwa asamiicu isaga wax maqla alcaliimu og waa ku maqlaya waana kaa yeelay ilahi subxaana wa tacala shaydaankan waa kaa turkinaya waswaaskiisaba ilahay baa kaa nabadgelinaya subxana wa tacala wa callamanaa wuuna baray alrasuulu sal ly sl rasuulkuna wuxuuna baray an narudda inaan radinoon celino kayda shaydaani shaydaanka dhagartiisa sirtiisa iyo khayaanadiisa iyo waswaaskiisa inaan ku celino oo wanaquulu aan idhaahno markuu yidhahdo yaa ilaahay abuuray iyo markuu yidhahdo inaan jawaabtan u bixin oo tidhaaho aamantu billaahi warasuulihi ilaahay iyo rasuulshiisaan rumeeyey allahu axadun ilaahay waa keligii allahu samad ilaahay subxaana wa tacaala jawf ma laha rabbi subxaana wa tacala addoommadiisa waa ka kaaftoomaa waa mid isku filan lam yelid ilaahay muusan dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun muusan ahaanin lahu ilaahay kufuwan mid kuf u ah oo u dhigma axadun ruuxna muusan ahaan cid ilaahay u dhigantana ma jirto hadalkaa inaan idhaahnaa layna barin uma markaa kadib liyadful ha tufo ruuxii can yasaarihi bidixdiisa candhuuf ha u tufo salaatan saddex goor saddex goor candhuuf xagga bihi ha u tufo walyastacid hana ka magan galo min ashayطaani shayطaan ilaahay ha ka magan galo oo ilaahay subxana wa tacala acuudu billahi min ashayطan rajiim ha yidhaha walyantahij waswaaskaana intuu iska reebi karo o iska celin karo qalbigiisa halmaansiin karo halmaansiiyo fa ina dalika arrinkaa isaga ah yud yadhabu canhu wuu ka tegaya waswaaskaa uu dareemahayo iyo waxaa maaragtay uu maaragtay uu dareemahayo qalbigiisa uu maaragtay celcelinahayo iyo waswaaska shaydaanku uu ku beeray hadduu arrintaas sameeyahay oo hadalka aan soo sheegnay hadda uu ku hadlo yani waa ka tegayaa insha allahu tacala arrintaasina waxa weeye waa axaadiis yani waxa weeyaan fara badan oo kusoo aroortay bukhaari iyo muslim iyo axmed iyo abu daawuud khulaasadoodii wey yani waxa weeyaan markii laissoo koobo intaasay kusoo koobmaysaa maa su-aal kale ayaa sheekhu isweydiye wuxuu uhi maa huwa dararu shirki lakbar shirka shirkiga weyn dhibaatada ka dhala tahay maxay tahay shirkiga weyn dhibaatadiisu maxay tahay dhibka uu la yimaado jawaabteed waxa weye ashirku alakbaru shirkiga weyni yusabibu wuxuu sababaa alkhuluuda waaritaan fi naari naarta lagu waaro wuxuu keenaa oo dhibaatooyinkiisa ka mid ah naarta oo lagu waaro ayuu keenaa oo ruuxii shirki weyn ku dhintahay naartuu ku waari qaala allahu tacala ilah wuxuu yihi inahu man yushrik ninkii shariig yaala oo la wadaajiya billahi ilahay cid kale ninkii wax la wadaajiyay oo shirkigaa weyni uu ka dhaco faqad xarama allahu ilahay wuxuu ka xaaraamiyey calaydiisa aljannata jannadii buu ilahay ka xaaraamayey wa ma'waahu xeradiisa iyo meeshuu gelayana annaaru naar wey naar buu gelayaa jannana xaaraan bay ka tahay wamaa lilzaalimiina kuwa mushrikiintaana uma sugnaanin min ansaarin wax u gargaara uma sugnaanin naarta markay galaanna cid u kaalmayn karta ama uga gargaari karta cadaabka ilahay ma jirto subxaanahu watacala wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi waman laqiya allaha ninkii ilahay la kulma yushriku isagoo la wadaajinaya bihi ilahay shay-an shay la wadaajinaya dakhala naara naar buu galaya ninkii isagoo ilaahay cid kale la wadaajinaya oo aaminsan inuu cid kale wax tari karto dhintaayo ninkaasi naartuu galaya buu rasuulku yuri sala allahu calayh wasalam bal wuxuu rasuulku tilmaamay shay la arka shayga ugu yar misqaala darda oo shirki ah ninkii ku dhintaayo inuu naarta ku waarayo camal kaleetoo anfacayana inuusan jirin waan soo marnay hal yanfacu alcamalu maakan kadaas hadda uu inoo sheegaya hal yanfacu alcamalu camalkii ma anfacaya maca shirki ruuxu isagoo mushrigoo ilaahay wax la wadaajinayo cid kala baryayo cid kale wax weydiisanayo cid kale u cararayo acmaasha wanaagsan uu la imaanayo salaada iyo soonka iyo waxaas ma anfacaya jawaabtu waxa weye laa yanfacu alcamalu maca shirki ruuxu isagoo mushrig ah camalkiisu lama anfacayo waxbana ma tarayo maxaa yeelay markii aan kasoo hadlaynay shuruudda camalka lagu aqbalayo waxaa ka mid ahayd ruuxaasi inuu mu'min yahay oo ilaahay rumaysan subxaana wa tacala keligi liqawlihi tacaala ilahay baa wuxuu yihi can ilambiyaa ambiyada markuu ka warramay wuxuu yihi walow ashrakuu haddii ay ilaahay u shariig yeeli lahayn ambiyadu la xabita canhum waxaa ka hooban lahaa oo ka daadan lahaa maa kaanuu yacmaluuna waxay shaqaysteen camalkoodii dhannaan waa ka waa ka hallaabi lahaa waxay horey u shaqaysteen oo dhan waa laga hadlayn lahaayoo wax kasoo qaad ma yeesheen maa haddii shirki ka dhici lahaa waana saas ruuxa isagoo cibaado fiican la yimaado oo wanaagsan oo ilaahay caabuda hadduu shirki ka dhaco camalkiisii horoo dhan buu tirtirahaya wuxuu u daadinayaa sida macnaha geedda caleenta uga daadato markay qalasho caleenta uga daadato saasoo kale calamka camalkaagii wanaagsanaa uu hallaabaya maana shirkigaa hallaynaya wa qaala sala allahu alay slam rasuulkuna wuxuu yihi qaala allahu tacala ilaahay wuxuu yihi ana anugu agna shurakaa yacni inta wax wadaagta anugu anaa ugu ugu qanisan buu ilahi oranaya subxana wa tacala inta wax wadaagta anaa ugu qanisan ana anugu agna shurakaa kuwa wax wadaaga yani waxa weeyaan ka ugu qanisan baanahay can shirki wax wadaagidan ka kaafsooma midka ka kaafsoon ayaan ahay kuwa wax wadaaga ka ugu kaafsoomid badan baan ahay oo wax wadaagidan ka kaafsoomaa buu ilahi oranaya subxana wa tacala inaan ciddi wax la wadaago waan ka kaafsoonaa man camila ninkii shaqa samaysta camalan camal ninkii sameeya camalkaas oo ashraka uu wadaajiye maci aniga macyiga fiihi dhexdiisa hayri aniga cid aan ahayn uu ila wadaajiyey taragtu waan ka tegayaa wa shirkahu isagiiyo shirkigiisa waan iskaga tegaya ninkii camal sameeyey camalkaana cid kale iigula dara oo cid kale ila wadaajiya oo cid kale wax iigu daraay isaga iyo camalkiisii waa iskaga tegayaa buu ilahi ornaya subxana wa tacala isaga iyo wixii uu waxay la wadaajiyeen shirkigii camalkii uu la yimidba farahan ka qaadaya wax kasoo qaadna uma- uma yeelayo ilah runay subxana watacaala camalkiisi wax kasoo qaad ma leh marba haddaad macnaha waxa weye camalkii aadan ilaahay u gooni yeelaynin ood cid kale la siinayso camalkaasi ilaahay waa uga tegayaa kaas aada la siisay buuna uga tegaya subxana watacaala kaas waxaa kuu tara marka cabdiqaadir aadey sheekh cabdiqaadir aado bariday uways bariday yani cabdiraxmaan bariday hebel bariday awowgaa bariday camalkaa isaga ilaahay waa kaaga baxaya subxaana watacaala ha kuu tareen kuwaasi wax marka ilan ilaahay subxana watacaala garabkaa ka baxay ilaahayna waa ka kaaftoomaa waxyaalahaas aad wax la wadawaajinaysa acmaasha waa ka kaaftoomaa cid wax wanaagsana ilahay baa ugu qanisan subxaana watacaala oo ka kaaftooma waxyaalahaasi la wadaagayo o dhan maala sidaas wey xadiidkaa muslim baa wariyey waa xadiid muslim uu wariyey yani waxa weeyaan isaga iyo aayadduna waxay ku tusinayaan ninkii shirki ka dhacay camal oo dhan inuusan anfacaynin oo shirkiga haddii camalka dhexdiisa lagu sameeya waxuu anfacayo inuusan jiro intaasoo dhan waxaan kasoo hadlaynay oo ay ku saabsanayd shirkigii weynaa shirkigii weynaa buu ahaa leanna waxaan soo siinay oo soo qaybin oo shirki inuu laba qaybood u qaybsamo shirki weyn iyo mid yar shirkigii yaraa waa ka marka ashirku alasqaru shirkigii yaraa shirkigii weynaa waan soo baranay waa xuquuqda ilahay in cid kale lala wadaajiyo weyn shirkiga yarna muxuu yahay shirkiga yaraa muxuu yahay isagu ashirku lasqaru ma huwa ashirku lasqaru shirkiga yarkii muxuu yahay ashirku lasqaru shirkiga yari huwa riyaau waa istusjuska weyn camalkii inaad u samayso ha lagu arko dad inaad istuso oo lagu ammaano inaad camalkii u samayso ayaa shirkiga yar ka aweyey shirki yarna waxa weeye macnihiisu camalkaa uu ku dhex jiraayay ayuu burinayaa oo camalkaa aad ku dhex samaysay eed u samaynayso istususka iyo ha lagu arko camalkaasi lama aqbalayo laakiin ruuxii diinta kaga bixi maayo isagii shirkiga weynna saasaa udhaxaysa shirkiga weyn diintuu kaa saaraya oo ruuxa inuu diinta kaga baxo ayuu khatar u ku yahay laakiin shirkiga yarka a diinta lagagama baxo laakiin dhibaatadiisa waxa weeye camalka uu la saaxiibay ee shirkiga yarka ah uu ku dhex jiraayo camalka unbaa la aqbalay haddaad salaad sama tukato oo salaada ujeedadaad ka leedahay tahay hal lagu arka ay tahay salaadaa ilahay ma aqbalay laakiin ruuxii gaaloobi maayo haddii aad macnaha soon soonto oo leed ha lagu arko sidoo kale haddaad saqa baxsanayso ha lagu arko sidoo kale ha lagu maqlo ha lagu ammaano sidoo kale sida camalkaagaas ayaa markaa ku fasaadaya laakiin diinta kaga baxiyay shirkigii weynaayan soo marnay laakiin waxaan soo sheegnay inuu diinta lagaga baxay marka waxa weye waxaa istusduskaas ayaa shirkiga yarka ala yidhahdaa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi faman kaana ninkii ahaaday yarjuu mid rajaynaya liqaa'a rabbihi inuu ilaahay la kulmayo ninkii raja ay ka hayso falyacmal ha sameeyo camalan saalixan camal wanaagsan ha sameeyo walaa yushrik yuunaysan la wadaajinin bicibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisa axadda ruuxa yuusan la wadaajinin ilahay cibaadadiisa nina hala wadaajinin ujeedo kalena ha ka yeelana wa qaala sala allahu alay slam rasuulkuna wuxuu yidhi ina akhwafa maa shay midka loogu cabsi badan yahay oo aad aan uga cabsanayo ina akhwafa maa akhaafu shayga aan cabsanayo calaykum dushiina aan idinka cabsanayo shayga loogu cabsi badan yahay waxa weeye ashirku alasqar waa shirkiga yarkaa arriyaa waa istustuska shayga aan idinka cabsanayo shay aan idinka cabsanayo midka aan ugu cabsi badnahay ummaddaydii haddaad siinin waa shirkiga yarka abuu rasuulku yuri sal lla alay slam shirkiga yarkii muxuu yahay waxa weeyaan waa istustuska iyo ismaqashiinta iyo camalkii ilaahay aada ugu dhowaanaysay ood ujeedo kale ka yeelato ujeedo kale oo adduunya inaad ka yeelato ha lagu arko oo ha lagu maqlo oo ha lagaa sheego ha lagu yidhahdo waa geesi daraaddii baad u dhimanaysaa ha lagu yidhahdo maaragtay waxa weye waa nin salaad badan daraaddii baad u tukanaysaa waxaad u tukatay maaragtay waxaad wax u bixisay in lagu yidhahdo alala hebel waa deeqsi waxaad maarata wax u baratay in lagu yidhahdo waa caalim oo waa nin cilmi badan saas intaasoo dhan waa shirkiga yarka abay ka mid yihiin ruuxii sameeyana camalkiisaas uu la sameeyey waa ku fasahaadaya maarka bal rasuulku sala allau alay wasalam wuxuu sheegay naarta dadka ugu horrayn doona inay yihiin nin cilmi leh iyo nin wax la baxay iyo nin ilaahay nin dhintay oo macnaha waxa weeye dagaal lagu dilay saddexaasaa naarta ugu horrayn doona ninka caalimka ee cilmiga leh yaa la keeni doonaa markaasaa ilahi wuxuu odhan doonaa wixii aan ku siiyey yani dareemayaashii caqligii wixii aan ku siiyey maxaad ku samaysay markaas wuxuu odhan doonaa ilahu cilmigii baa bartay dadkiina waan baray markaasaa la odhanayaa beentaa wey waxaad u baratay in lagu yidhaahdo hebel waa caalim waa nin cilmi badan waa sheekh in lagu yidhaahdo oo macnaha koofiyadda maaragtay laguu duubo in culaamada laguu duubo daraaddeed ayaad u baratay naarta u kaxeeyaa la odhanaya kii kalea la keenayaa ee deeqsigaa ee xoolaha bixin jiray ninkii gacantiisa furay markaasaa waxaa la odhanayaa ilahay wuxuu ku odhanaya waxaan ku siiyey nicmadii faraha badnayd maxaad ku samaysay waxaa odhan doonaa ilahu jidkaagan ku bixiyey oo masaakiintiima siiyey oo sidan aan u galay markaasaa waxaa la odhanayaa been taawey waxaad u bixisay inuu yidhaahdo waa deeqsi naarta u baxeeya isagana la odhanaya ninka saddexaad waxa weeye waa ninkii macnaha dhintay wey ee dagaalka gaalada lagula jiro ku dhintay isagana waa la keeni doonaa waxau ilahay odhanayaa nicmadaan kuu galay maxaad kaga jawaabtay wuxuu odhanayaa ilaahayow jidkaagaan ku dhintay shay aada siisay kii ugu qaalisana oo nafta ahayd ayaan adiga jidkaaga ku horay markaasaa la odhanayaa beentaa wey waxaad u dhimatay in lagu yidhahdo waa mujaahid waa geesi in lagu yidhahdo dadku ku amaano daraaddeed waad u dhimatay maa sidaa daraaddeed baa isagana naarta loo kaxaynaya marka khatar weynaa camalkaad samaynayso ilaahay u gooniyada subxaana wa tacaala ujeedo kaleed ka yeelatana oo qalbigaaga ku jirtana aysan jirin sheekh xadiidkaasi marka waa xadiid saxiixa axmed baana wariyey waxaan ujeedaa xadiidkii ina akhaf maa akhaafu calaykum shirka alashar ee kitaabka ku yaala axmed baa wariyey wa min ashirki alasqari yuu sheekhu leeyahay shirkiga yarkaa waxaa ka mid a qowlu rajuli ninku inuu yidhaahdo lowla allahu wa fulaanun ilaahay iyo hebel haddaysan jiri lahayn aw maa shaaa allahu wa shi'ta waxuu ilaahay doono hebelna doono inaad tidhahdo wey yacni inaad tidhaahdo haddaysan ilaahay iyo hebel jiri lahayn aleelahay maanta waxbaa igu dhixila waxaad adigu doonto ilaahay doono adiguna doonto saa inaad tidhahdo waxay ka mid tahay shirkigay ka mid tahay yarkaa maara qaala sala alla alay sl rsulku wuxuu yihi laa taqulu hodhanina maa shaaa allahu wa shaaa fulaanun wuxuu ilaahay doono hebelna doono ha odhanina wuxuu ilaahay doono hebelna doono ha odhanina ilaahay iyo hebel haddaysan jiri lahayn ha odhanina buu rasulku lehy sal ly slam walaakin quuluu laakin waxaad tidhahdaan maa shaaa allahu wuxuu ilaahay doono huma shaaa fulaanun markaa kadibna hebel uu doono yacni hadalkii kala fogeeya oo ha isku daba qabaninoo ilaahay iyo addoonkiisa ha isku daba qabanine kala fogeeya intaa intaa alla maari oo waxaad tidhahdaan wuxuu ilaahay doono markaa kadibna uu hebel doono hadduusan ilaahay jiri lahayn markaa kadibna hebel uusan jiri lahayn sidaas dhaha macnaheed wey saxiix wey xadiidkaasi axmed waxaana wariyay abu daawuud baa wariyey hal yajuuzu ma banaan yahay alxalfu doorasho dhaarasho la dhaarto bikayri ilahi ilahay cid aan ahayn lagu dhaarto ma banaanta addoonku inuu yidhaahdo waataan aabbahay waayaa waataan walaalkay waayaa waataan waxa igu dhacaan waataan sidaa noqdaa waata xoolaha nagu baaba-aan sidaa inuu ilahay waxaan ahayn ugu dhaartahay ma banaan tahay laa yajuuzu ma banaana alxalifu dhaarasho bikayri ilahi ilahi cid aan ahayn lagu dhaarto ma banaana qaala tacaala ilah wuxuu yihi qul waxaa tidhahdaa maxamed sal alay wasalam balaa arrintu saas meehe wa rabbii rabbigay baan ku dhaartay latubcatunna waa laydin soo saaray wa rabbii rabbigay baan ku dhaartay buu rasuulku odhanaya sal saas dhe baa laleeyahay macnaa waxbay cid kale ha ku dhaaran aan ilahay ahay wa qaala sal ala sl rsulkuna wuxuu yihi man xalafa ninkii dhaarta bigayri illahi ilahay cid aan ahay ninkii ku dhaarta faqad ashraka ilahay buu cid kale wax la wadaajiyey shirki baa ka dhacay shirkina waa dembi weyn wey waa shirkigaan hadda soo maray waa shirkigii yaraa labaday shirki kii yaraa wey isaga laftiisana waa dembi weyn wey shirkiga yarkaa xataa waa dembi weyn kabiira min alkabaa'ir wey maarata sidaas wey marka haddii cid aan ilaahayna ku dhaaranin kumana habboona inaad cid aan ilahay ku dhaarto rabo rasuulkeenna xataa inaad ku dhaarto sal alay slm fura inaad tidhaahdo nebigaan ku dhaartay nebigaan ku dhaartay inaad tidhaahdo ama rasuulkaan ku dhaartay inaad tidhaahdo ama ilaah iyo rasuulka inaad tidhaahdo ma fura ma banaana maarata xadiidkaas waa xadiid saxiixa axmed baana wariyey wa qaala sal alay sl rsulku wuxuu yihi man kaana xaalifan ninkii dhaaranaya oo inuu dhaarto doonayo falyaxlif billaah ilaahay ha ku dhaarto aw liyasmut ama ha iska amno hadduu dhaaranayo ilahay ha ku dhaarto hadduusan ilahay ku dhaaraninna ha iska amno macnaheed waxa way cid kale yuusan ku dhaaranin weeyaan xadiidkan waa xadiid muttafaqa oo bukhaari iyo muslim baa wariya xadiidkaasi saas wey marka dhaartii ayaa ka mid ah yacni waxa shirkigii yarka ahaa istustuskii baa ka mid ah waxaa ka mid ah ilaahay cid aan helo lagu dhaartaa ka mid ah waxaa ka mid ah hadalkii isaga ahaa maa shaa allahu washi'ta aw maa shaaa fulaanun yani lowla allahu wa fulaanun hadallada iyagaa baa ka mid a shirkigii yarka ahaa oo macnaha sheekhu uu ka sheegay maa halkaana cimaankaas ayaan kaga soo baxnaan ku gebagabaynay waxaa halkan aan ka gelaynaa altawasulu wa talabu shafaaca ilaahay cid lagu gaari karo oo dhexdhexaad laga dhigan karo oo jaran jarro ilaahay lagu gaaro noqon kara ma jiraan cidse ilaahay kuugu ergeyn karta oo intay kuugu tagto wax kaaga soo qaadi karta ma jirta taasaan gelaynaa sheekhu wuxuu yihi marka limaada natawasalu maxaan ugu dhawaanaynaa ilallahi ilahay maxaan ugu dhawaanaynaa waxa ilaahay aan ku gaarayna jaran jarrada aan ilaahay ku gaarayna waa midee altawasulu waxyaalaha ilaahay lagu gaadho ee loogu tawasulo ee loo sii maraayo minhu waxaa ka mida jaa-izun mid bannaan baa ka mida qayb way bannaan tahay wa mamnuucun qaybna lama ogola ma bannaana altawasulu aljaa-izu tawasulka bannaani ee ilaahay lagu gaari kara ee loo sii mari karaayo waalmatluubi ee la doonayahay ee diintu ay doonayso huwa atawasulu waa inaad ilaahay ku gaadho oo aad yacni usii marto biasmaa'i illaah magacyada ilaah wa sifaatihi iyo tilmaamihiisa waalcamali asaalixi iyo camalka wanaagsan see ilaahay aad magacyihiisa iyo tilmaamihiisa iyo camalka wanaagsan aad ugu tawasuli kartaa masalan waxaad dhihi allaahuma biasmaa'ika alxusnaa wa sifaatika alculaa ilaahu tilmaamahaaga un wanaagsan iyo magacyahaada sarsare ayaa waxaa kugu weydiisanaya waxaad ohanaysaa yaa arxama araaximiin ilaahay ku tilmaama naxariistow irxamnii ii naxariiso yaa kafuur allaha dembi dhaafow ikfirnii ii dembi dhaaf tilmaan ilaahay ama magackiisa ayaad hormarinaysaa markaa kadib aad markaad waxaad doonaysa aad ku gaadhaysaa maa baryadaadii aad markaa kadib sheeganaysaa macnaha magacii ilahay waxaad ka dhigtay waxaad ku gaadho ujeedadaada waa tawasul tawasulka ila waxaa la yidhahdaa shay shay lagu gaadhaa la yidhahdaa shay jaranjarada oo kaleeto oo macnaha inta cagta lasii saaro ujeedadaada aad ku gaadhaa la yidhahda marka magacyaha ilaahay iyo magacyihiisa iyo tilmaamihiisa sifaadkiisa waxay ka mid yihiin waxyaalaha lagu tawasuli karo oo ilahay wax lagu weydiisan karo subxaana watacala waxaa ka mid ah camalka wanaagsan waxaad odhanaysaa ilaahayow haddii aan baari ahay oon aabbaha iyo hooyada baari u ah ilaahu baarinimada iyadan baariga u ah ayaa waxaaya waxa kuu weydiisanaya ma arkaysaa yani waa camal wanaagsan oo samaysay wey ilaahayow salaatuleilka aan habeenkii tukado ayaa waxaa kugu weydiisanaya waxaaya waxaa inaad igu siiso ma arkaysaa ilaahayow deeqsinimada iyo gacantayda furan ayaan ilahu waxaa kugu weydiisanaya inaad waxaaya waxa igu siiso camal wanaagsan ood samaysay baad ilaahay ugu dhawaanaysaa subxaana watacala oo camalkii wanaagsanaa intaad samayso yaad markaa kadib macnaha ilaahay waxaad dooni ka doonaysa ku gaadhaysaa maa qaala allahu tacala ilah wuxuu yihi walilaahi alasmaau alxusnaa ilaahay magacyaha wan wanaagsan buu leeyahay fadcuuhu ilaahay barya bihaa magacyaha iyagaa ku barya magacyaha iyagaa ku barya waa kuwan hadda sheegaynay yaa kafuuru ikfirnii yaa raxiimu irxamnii ya saas inaad ilahay u barida subxana watacala oo magacyihiisii aad ku barida وqاaل تaعaلى ilah wuxuu yihi ya أyuha الadiina aamaنوu kuwa ilaahay rumeeyayow اtaquu الlaha ilahay ka cabsada wاbtagوu dalba oo ilaahay ka dalba ilayhi xaggiisa alwasiilata mid aad ku gaadhaan isaga dalba oo raadiya maara waxaad raadisaan mid aad ilaahay ku gaadhaan subxaana وataعala waa daacada ilahay ilahay daacadiisa ayaa lagu gaadhaa oo ilahay loogu dhawaadaa ilahay waxaa loogu dhawaadaa camalka raali gelinay asmaadiisa iyo sifaadkiisa loogu dhawaadaa ilahay subxana وataعala loogu tawasulaa maara sidaas wey macnaheedu waxa weeye taqarabuu ilayhi biطaacatihi ilaahay daacadiisa ugu dhawaada waalcamali bima yurdiih iyo waxa ilaahay raali gelinaya samaynta aad samaysaan dakarahu waxaa sheegay hadalka isaga ibnu katiir naqlan isagoo kasoo guurinaya can kataada kasoo guurinaya wa qaala sal lla alay slam rasuulku wuxuu yihi as'aluka ilahu waxaan ku weydiisanayaa bikulli ismin magac kastaan kugu weydiisanayaa oo huwa laka adig kuu sugnaa magac kastood ilaahu leedahay yaan kugu weydiisanayaa inaad waxaa iyo waxaa isiiso ma u jeedaa magacii ilaahay iyo ilaahay magacyihiisiibuu rasuulku sala allahu alay wasalam ilaahay ugu tawasulay oo ilaahay ugu dhawaaday subxaanahu watacaala saxiixi way xadiidkaasi axmed baana warinaya wa qowlihi sal ly sl rsulku wuxuu ku yidhi lisaxaabiyi saxaabigii alladii saxaabigaasoo sa'alahu weydiiyey rasuulka sal alay slam wuxuu weydiistay saxaabigaasi rasuulka muraafaqatahu inuu kula saaxiibo aljannata jannada inuu kula rafiiqo jannada inuu rasuulka kula rafiiqo ayuu saxaabi weydiiyey saxaabada ka mid rasuulku saxaabigaa wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaa wuxuu ku yidhi rasulku sal alay slam acinnii iigu kaalmee calaa nafsika naftaada dusheeda bikasrati sujuudi sujuudood soo badisa iigu soo kaalmee bu rasulku sal alay slam yacni waxa weeye jannada inaad igula rafiiqdo ood igula daristo haddaad doonayso sujuudda soo badi midaana iigu kaalmee bu rasuulku yidhi sal alay slam addoonkaasi marka muxuu ilaahay ugu dhawaaday inuu rasuulka la darso muxuu ugu dhawaaday wuxuu ugu dhawaaday waa camalka saalixa iyo salaada wey bikasrati sujuudi sujuudood macnaha salaadii wey waa camalkii saalix ahaa wey xadiidkaana muslim baa wariyey wayajuuzu waxaa kaloo bannaan altawasulu in lagu tawasulo bixubbinaa jacaylkanaga iyo waxubb illaahi ilahay jacaylkiisa lirasuuli uu jeclaya iyo walawliyaa jacaylka aan ilahay jecelnahay aan rasuulkiisa jecelnahay awliyada ilahay aan jecelnahay jacaylkaa isagaa ilahay baan wax ku weydiisan karnaa subxaana watacala maxaa yeelay jacaylku waa cibaado wey waa camalkeenii wey waxaa dhihi karnaa ilaahayow jacaylka aan rasuulka ilahay jeclahay jacaylka aan ku jeclahay ilaah waxaa iyo waxaa igu sibaad odhan kartaa maara waa camalkii saalixa ahaa wey camalkii saalixa ah weeyaan maaragta wa ka qisati asxaabi algaar yacni godka asxaabtiisii oo kaleeto alladiina kuwaasoo tawasaluu ilaahay ugu dhawaaday biacmaalihim saalixa camalkoodii wanaagsanaa fafaraja allahu ilaahay markaasuu ka fayday canhum xaggooda wixii ilaahay dhibaatadii haysatay buu ilahay ka fayday subxaana wa tacala xadiis dheer wey xadiis dheer oo rasuulku uu ku tilmaamay nimanka uu kaga sheekeeyey godka macnaha u saaxiibka ee uu rasuulku halka ku sheegaya maarata uu maaragtay sheekhu halka ku sheegay waxayna ahayd qisadooda markii lasoo gaabiyo waxaa jiray saddex nin oo safar ah saddexda ninka ee safarta ana safartay u ahaayeen baa macnaha gabalkii baa meel ugu dhacay gabalkii markuu u dhacay marka meel god buur hoosteeday galeen si habeenkii ay u baryaan godkii markay galeen yaa marka dhagax weyn baa intuu kasoo dhacay buurkiibuu godka afkiisa isku isku gudbay dhawuxda waa dhagax weyn oo ayna iska dhaqaajin karin si kastay yeeleen way rafaadeen way dhaqaajin kari waayeen inay meesha ku dhintaan baa marka usoo dhacday markaasay tashadeen waxay yidhahdeen marka war arrintan taata ina haysato wax inaga faydi kara ma jiro ilaa ilaahay inaan wax ku barino camalkeennii wanaagsanaa inaan ilaahay ku barino mooye shay kaloo inaga faydi kara ma jiro waa inaan marka ilahay camalkeenna wanaagsan nin walba camal wanaagsan oo qabatay taas xususo ilahay aan ku weydiisano mid baa bilaabay marka mid baa bilaabay waxa uu ku bilaabay wuxuu ilaahay ku baryey baari buu ahaa waalidiintiibuu baari u ahaa markaasuu wuxuu yidhi ilaahow haddaad i og tahay inaan baari ahay oo waalidiintii aan yani waxa weeyaan aada iyo aad aan u qadarin jiray ilaahow camalkaa isaga haddaad igu og tahay adiga daraadi daraadan aan saa u samayn jiray ilaahu naga fayd dhagaxan kanaata dhagaxii baa marka dhinac jabay dhinac baa ka duleeshamay meel yaroo aysan mari karin baa faydantay kii kala hadlay markaasuu wuxuu yidhi ilaahayow waxaa jiri jirtay gabadh yani aan adeer ahaa ama adeer u ahaa ay qaraabo aan qaraabo ahayn gabadha iyadaha marka waan jeclaa nin intuu naag jeclaado ayaan jeclaan jiray maalin maalin wax kamid ah ayaan marka nafteeda ka doonay inay isu kay dhiiso way isu kay diiday marka naa gabadhii baa abaari ku dhacday abaartii iyada ahayd iyaa marka iyadoo macnaha rafaadsan bay iitii maalintii dambe iyadoo xoole iga doonaysa ilan qaraabadii weeyaan markaasaan idhi bay yidhi xoolahaa qaado oo xoolahaa qaado laakiin bishardi inaad isu kay dhiibto gabadhii marka waa rafaadsan tahay baahi baa haysa markaa way isu dhiibtay markay isu dhiibtay oo maaragtay uu labada tanood dhex uga fadhiistay labada lugood markuu kala dhex fadhiistay ayaa marka waxaa ku tihi ittaqi allah warniyow ilaahay ka cabso oo khaatuntaa ha jabinin bay tihi maarata khaatunta ha jabinin macnaha bakaarada ha jabinin wey ilaa inaad xaq ilaahay ku jabiso ood meher saxa ku jabisa mooyaane ha jabinin bay ku tihi maarata ninkii isagaa qalbigiisia marka cabsi ku dhacday meeshiibuu ka istaagay isagoon gabadhi waxba ku samaynin wuxuu yihi marka ilah camalka adiga daraada haddaan u sameeyey ilaahay oo dhagaxa naga fayd buur maarata dhagaxii qayd kalaa marka jaba laakiin ma mari karaan weli kii kala hadlay wuxuu isaguna ilaahay ku baryay subxaana wa tacaala ammaanadiisa nin ammaano badan buu ah wuxuu yidhi ilaahayow waxaa jiri jiray nin ajiir aha hawl ii qabtay ninka hawsha ii qabtay kiradiisi iyo xoolihii rabay inuu iga qaato iyo intuu saluugadi igaga tegey wuu iskaga tegey xoolihii baan marka u barbaariyey oon u kobciyey maaragtay u bacmushtaray oo markay xoolihii u bateen yuu maalinta dambe yihiin markaasu wuxuu yihi burinoo xoolihii waagii aan kugu lahay yarkaa isay markaasaa waxaan ku ihi xoolaha faraha badan ee geela iyo ariga iyo looda wax meesha daaqahaya addoommada adaa iskale buu yidhi maarka markaasuu xoolihii kaxaystay waxbana muusan iiga tegin buu yidhi ilaahu haddaan adiga daraadaas ha u sameeyey dhagaxa naga fayd sidii buu dhagaxii ku faydnay iyagoo socdayna godkii ka baxeen maarka acmaashoodii wanaagsanaabay marka ilaahay ku baryeen subxaanahu watacaala marka camalka wanaagsan iyo iimaankaaga ilahay aad rumaysan tahay jacaylkaaga ilahay aad jecesha iyo rasuulkiisa yani waxa weyaan ilaahay magacyihiisa iyo tilmaamihiisa waxyaalahaasi waxay ka mid yihiin yani waxyaalaha ilaah loogu dhawaan karo ee lagu baryi karo ee laga dheeran karo jaranjaro ilaahay lagu gaadho subxaanahu watacaala ducadaada iyo ujeedadaada aada ku gaadho waxyaalaha laga dheeran kara ay ka mid tahay waana tawasulka qeybtiisa banaan ayay ka mid tahay waati waa marka tawasulka qeybtiisii banaanayd ayaan halkaas kaga soo gudubnay inagoo usoo qaybinay tawasulka qayb banaan iyo qayb aan banaanayn qaybta labaad ee aan banaanayn ee tawasulka ka mid ah waxa weeye altawassul almamnuuc tawasulka aan la ogolayn wa huwa ducaau alamwaati wa talabu alxaajaati minhum waa ducaau alamwaat kuwa dhintay oo la baryo wa talabi alxaajaati danaha iyo baahida oo laga dalbo minhum xaggooda ayagoo dana la weydiiso oo xaajooyinka loola kaco oo la baryo kuwaa iyaga aweye tawasulka aan la ogolayn kamaa sida huwa isaguba waaqicun jira alyawma maanta sida maanta kasaba ee dadka muslimiinta in badan oo ka mid a ay sameeyaan oo ah in dadka dhintay ee awliyada la leeyahay qubuurta ku jira awowyada kuwa iyagaa in macnaha wax weyaan lala aado waxweydiisii iyo danta oo lala aado loola kacmaato wa huwa shirkun waana shirkigu sheekhu leeyahay akbar oo weyn waa shirki weyn middaa iyadii liqawlihi tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tadcu ha baryin min duuni illahi ilahay sakadiisa maa laa yanfacuka waxaan ku anfacaynin walaa yadaruka aanan ku dhibayn fa in facalta haddaad samayso sidaas fa innaka adigu idan markaa min aaalimiina kuwa shirkiga sameeya baa ka mid tahay kuwa shirkigu ka dhacay ee shirkiga sameeya ayaad ka mid tahay maaragta marka dadka amwaada dhintay qubuurta ku jira awowiyadii horee tegay sheekhiyadii awliyadii oo wax la weydiistaayey kamid ma aha tawasulka banaan kamid ma aha tawasulka banaan waana wax ilaahay diiday subxaanahu watacaala rasuulkiisudana diiday diintuna aysan ogoleen shirkiga weyn ee diinta lagaga baxaya ayuuna kamid yahay maaragta aayaddaasi ayaana kutusinaysa arrinta ayada iyo axaadiis badan oo rasuulka ka soo aroortay sala allahu alay wasalam markaa kadib uu sheekh wuxuu yihi ama tawasulu ama kutawasulidda oo lagu tawasuloo lagu gaadho ilaahay iyo ujeeddadaada lagu gaadho bijaahi rasuuli rasuulka jaahiisa jaahiisa inaad ku gaadho oo tidhaahdo ka qawlika inaad tidhaahda weye yaa rabbi rabbigayow bijaahi muxammedin maxamed jaahiisa jaaha uu agtaada ku leeyahay wejiga uu agtaada ku leeyahay martabadda agtaada uu ku leeyahay ishkinii ilahay ugu shaafi inaad tidhaahdo ilaahu maxamed martabada iyo jaaha iyo mansilada agtaada uu kuleeyahay ugu shaafi inaad tidhaahdo sidaas oo kaleeta tawasulka ah fa haadaa kaasi bidcatun wey waa shay bidca shay cusuboo nebi maxamed uusan ogeyn weye shay aysan ogeyn weye dadkii nebi maxamed sala allahu alay wasalam diinta ka qaatay ee saxaabadiisa ahaa shay aysan ogeyn weye sidaa daraaddeed waa shay yani wax wey laga fiican yahay wey shay laga fiican yahay weye lianna asaxaabata maxaa yeelay saxaabadii rasuulka lam yafcaluu maysan samaynin maysan samaynin saxaabadii rasuulka sal alla alay wasalam oo lagama hayo iyagoo yidhi allaahuma bijaahi muxammedin as'aluka kada wa kada ama allaahuma bijaahi muxammedin ishfinii iyagoo yidhi lama hayo saxaabada rasuulka sal alla alay wasalam bal waxaa ka soo arooray arrin diidaysa arrinta iyada waa tuntaasa walianna cumara cumar saxaabigii la odhan jiray khaliifatu cumar tawasala wuxuu ku tawasulay bilcabaasi cabaas buu ku tawasulay xayan isagoo nool biducaa'i baryadiisii buu ku tawasulay baryadiisii walam yatawasal mana uusan ku tawasulin birasuuli rasuulka muusan ku tawasulin bacda mawtii markuu rasuulku dhintay ka sala allahu alay wasalam yacni rasuulku markuu dhintay ayaa cumar cahdigiisii uu dowladda islaamka uu u ahaa madaxda u ahaa khaliifka muslimiinta markuu ahaa ayaa waxaa dhacday abaaraa dhacay markaasu wuxuu rasuulku wuxuu yidhi cumar allahuma inaa kunaa natawasalu bika yani kunaa natawasalu yani bicahdi rasuul sal alay wasalam waxaanu ku tawasuli jirnay rasuulka ilahi baanu kugu tawasuli jirnay oo rasuulkaa noo ilaahay noo baryi jiray markuu noolaa rasuulka sal alay wasalam markuu dhintay kadibna ilaahay waxaanu kugu tawasulaynaa adeerkii cabbaas baryadiisa uu noo kaa baryo ayaan ilaahw kugu tawasulaynaa buu yihi cumar baar marka rasuulkiibaa agtiisa ku aasan qabrigii rasuulka madiinu ag joogaa isla markaa ma uusan rasuulka sal allau alay wasalam oo dhintay muusan jaahiisa ku tawasulin bal intuu taa iyadaa ka leexday yuu adeerkii cabbaas oo noolaa yuu yidhi cabbaasoo ilaahay inoo bari midaasuna ilaahay ugu tawasulay subxaanahu wa tacaala saas wey haddii markaa cid dhimatay lagu tawasulayo ama jaah ruuxii lagu tawasulayo ama cid martibadeed lagu tawasulayo cumar baa rasuulka sal allau alay slam oo qabrigiisa agtiisa ku yaal yaa ku tawasuli laha arrin laakiin arrintaa waxaysan waxay tahay arrin aysan diinta ogolayn oo rasuulkeenni aan ka soo aroorin saxaabadii rasuulka aan ka imaanin sidaa daraaddeed buu cumar uga leexday inuu rasuulka oo dhintay ku tawasulo oo ugu leexday inuu macnaha waxa weye cabbaas uu ku tawasulo adeerkii cabbaas inuu ku tawasulo wa haada tawasulu tawasulka noocaasa oo kee ah inaad jaah rasuulkiiyo wejigiisa iyo aad ku tawasusho yu-addii wuxuu gaadhsiinayaa lishirki shirki weyn inuu ku gaadhsiiya laga yaaba wadalika sababkuna waxa weeye ida اctaqada hadduu ictiqaadiyo ruuxu ana allaha ilahay muxtaajun inuu baahan yahay liwaasitati basharin yani ruux dhexdhexaad ah dad isagiiyo binu aadamka isagiiyo makhluuqaadka udhexeeya isagiiyo addoommadiisa cid udhaxaysa oo ay usoo maraan in laga maarmaan ay tahay qaabka haddaad u rumaysahay markaasi shirki weyn baa ku noqonaysaa oo markaad tusaale usoo qaata weliba kal amiiri ninkii masalan waxa weeye yani amiirka ahaa oo kaleeta madaxweynihii oo kaleeta walxaakimi ninkii tali taliyaha ahaa oo kaleeta meesha ka talinaya sidaas oo kaleeta haddaad ilaahay subxaana watacaala aada u malayso yani waxa weeyaan inuu u baahan yahay cid isagii addoommadiisa u dhaxaysa middaa iyadii shirki weyn bay markaa noqonaysa maxaa yeelay liannahu addoonkaasi shabbaha wuxuu u ekeysiiyey alkhaaliqa allaha khaaliqa iyo bilmakhluuqi kuwuu abuuray u ekeysiiyey yani waxa weeye nin boqor ah oo mujrim ah oo iska jaa-ir ah oo waxa weeye addoommadii ilaahay ee racyadiisa ahayd ee dadku u telinahayay albaabada ka xidhay oo inaad nin yani waxa weeye isaga agtiisa weji ku leh ama wasiir u ah ama oday oo yaqaana inaad usoo marta mooyaane aadan si kale xaqaagii aadan u weydiisan karin nin jaa-iroo noocaasa inaad ilaahay tusaale ugu soo qaadato subxaanahu watacaala waa khalad wey sida ay dadku yidhaahdaan markii macnaha waxa weye ay dadka baadi'inayaan dadka lunsani waxay ku odhanayaan ilaahay subxaanahu watacaala keligaa soonku lama xidhiidhi karti waa inaad cid usii marto awliyada ilahay waa inaad sii marto rususha ilahay waa inaad sii marto dadka isaga u dhow waa inaad sii marto sidaa ilahay aad ku gaadho subxaanahu watacaala waa khalad waxay marka tusaale kugu soo qaadanayaan waxay ku leeyihiin boqorka ama madaxweynuhu ama ninka gobolka u taliya ama wasiirku toos igama tegi kartid saa usii dhugdhug leedahay maaragtay toos uguma geli kartid waxaad u baahan tahay cid aada usii marto oo kuusii geeya oo kaaga shafaac qaado ku ergeeyay ayaad u baahan tahay ilaahay bay subxaana watacaala marka adoomadiisii u ergeysiiyeen waana khalad arrintaasi maarka sidaas weeyaan wuxuu sheekhu marka le weli mac- macrifati almasiid intaa ka badan barashadeeda ninkii doonaya oo min atafaasiili faahfaahye ah iyo wa adilati hada almawduuc mawduucan adi- adiladiisa ah yuraajicu wuxuu u noqonayaa risaalata atawasuli wa axkaamihi risaalada magaceeda sidaas leeyahay kitaabka magaciisa la yidhahdo altawasulu wa axkaamuhu wa anwaacuhu oo sheekh albani uu leeyahay kitaabka ha u noqdo buri sheekhu su-aashani marka waxay leedahay hal yaxtaaju miyuu u baahan yahay adducaau baryadii biwaasitati liwaasiti basharin cid kale inaad dhexdhex ka dhigato cid inay kuu dhexayso adiga midkaad baryayso oo allah subxaana wa tacaala baryadaadu ma u baahan tahay su-aal weeye jawaabteedu waxa weeye laa yaxtaaju uma baahna adducaau baryadii liwaasitati basharin bashar inuu kuu idiin dhexeeyo adiga rabbigaa oo uu da- ducadaadii iyo baryadaadii kuu qaado oo ilaahay kuugu geeyo uma baahna maxaa yeelay liqowlihi tacaala ilaahay baa wuxuu leeyahay waidaa sa'alaka cibaadii addoommadaydu hadday i baryaan oo wax i- hadday i weydiiyaan waidaa sa'alaka muxamedow hadday ku weydiiyaan cibaadii addoommadaydu hadday ku weydiiyaan cannii aniga hadday wax iga kaa weydiiyaan hadday i wey- i kaa weydiiyaan fa innii anigu qariibun inaan mid dhow ah u sheeg waan u dhowahay waana maqlayaa waanan ajiibayaa ducadooda sidaa u sheeg buu ilahi oranaya subxana wa tacala ilaahay waa kuu dhowyahay waa ku maqlayaa waa ku arkayaa baahidaadu arkaa maxaad uga baahan tahay marka bashar adigo rabbigaa u dhexeeya oo s- kuusii qaada adiga baryadaada kuusii qaada baahidaada kuusii qaada su-aashaada kuusii qaada maxaad uga baahan tahay ilaahay baaba ku maqlaya kii macnaha waxa weeyaan yani waxa weye go-aankuu ka go-ahayay ee arrintaada wax ka qaban lahaa waa ku maqlaya waquli sal alla alay sl rsulku wuxuu yihi inakum idinku tadcuuna waxaad baryaysaan samiican mid idin maqlaya qariiban oo idiin dhow wa huwa macakum wuuna idinla jiraa cilmigiisii oo ogaanshihiisu idinkula jira midkaasaad baryaysaane waxba ha isdhimina cidna dhexdhexaad ha ka dhiganina cidna erga ha ka dhiganina cidna ha kusii tawasulina jaranjarre cidna ha ka dhiganina toos ilaahay u abbaara subxaanahu watacaala adigu ilaahay bari ilaahu icaaq ilaahu xoola isii ilaahu maaragtay jannadaada igeli ilaahu cadaab iga badbaadi ilaahu waxaa isii keligaa adigu bari subxaanahu watacaala maaragtay ilaahay subxaana watacaala saasuu rabaa saasuu kaa rabaa inaad keligaa toos ula xidhiidho adiga oon adigii isaga la idiin dhaxaynin buu ilahi rabaa subxaana watacaala xadiidkaana waxa weriye muslim baa wariyey su-aasha kale waxa weeye hal yajuusu ma banaan yahay talabu ducaa baryo in laga dalbo min al axyaa'i kuwa noolnool ruux nool inaad ilaahay inuu kuu baryo aad ka dalabto ma banaanta ruux nool oo macnaha waxa weeyaan adduunka jooga oo kula jooga inaad ku tiraahdo warniyahu ilaahay iisoo bari waxaasaa dhibkaasaa i hayste ma banaan tahay jawaabtu waxa weeye yajuusu way banaan tahay طلب الدعاء إن الدعاء يبري كدلبته من الأحياء كوا نول نول لا الأموات كوا دنتيس مايا كوا دنتي مايا لكن كوا نول كل جوا هبلوا إلهي صبر وديك قال تعالى إله وحبري يخاطب الرسول يسوى رسولك الله الله حيا أو نول رسولك أو نول بله الله وحو إله كل رسولك واستغفر دم داف ويدي وإله دم داف ويدي لذنبك ذنبك إنه قرأ في إله ويديس وللمؤمنين مؤمنين تنا دم داف إله ويديس والمؤمنات هبلها مؤمنات كان إله دم داف ويدي رسولك إساق نفسي دم داف ويدي سالي إله مركز مركي حكتنا رقا مؤمنين تا إله ويدي مركي حكتنا هبلها مؤمنات تا ويدي موشي ده روح مركز جوغ أدونك إنه إله دم داف ويدي كرو أولي كرو إله يهبل دم داف اللهم اغفر لفلان اللهم ارحم لفلان كتاس أوران كرمار اللهم استر عورة فلان سيدا إنه أوران كرو وأكود لعين كرو يعني آيات القدس وفي الحديث الصحيح حديث صحيح وحقوصه أروري الذي حديث كاس رواه الترمذي والترمذي وريي أن رجلا من أو ضرير البصري من دلاء أيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبي قويم من دلاء رسول قويم فقال وحور النكاسي ادع الله إله إيبري أن يعافيني إن يعافيني إنه إله يعافي إيبري برسول قويم صلى الله عليه وسلم رسولك الله أبري صلوات الله وسلامه عليه sidaas wey marka ruux kula joogo ood ku filayso inuu ilaahay u dhow yahay oo adduunyada jooga oo macnaha waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala agtiisa aada filayso inuu ruux baaco badan yahay inuu culimo yahay inuu ruux taqwo badan yahay oo waalidkaa yahay ilaahay iisoo baradhay subxaana watacaala waxaasaa i haystee niyow ilaahay iisoo weydiiyey inuu icaafiyo maarka inuu ilaahay caruur isiiyo inuu ilaahay cudurka iga qaado inuu ilaahay subxaana watacaala jannadiisa isiiyo iisoo weydiiye waa ruux nool laakiin ruux dhintay lama ogolosaan horey usoo maray maa hiya waasitatu rasuul maxay tahay dhexaynta uu rasuulku noo dhexeeya inagiyo rabbigeen rasuulkeena sal alla alay slam inagiyo rabbigeen buu inoo dhexeeyaa laakiin uu dhaxayntaa uu inoo dhexeeyahay maxay tahay jawaab su-aal saas wey jawaabtuna waxa wey waasitatu rasuuli dhexaynta rasuulku uu dhexeeyahay ee inagay rabbigeen ina dhexeeya ujeedadeedu hiya tabliiq wey gaadhsiin wey soo rasuulku rabbigeen subxaana watacaala diinta inaguma soo qaaday soo isagu ilaahay subxaana watacaala diinta uma waxyoono markaa isagu inama soo gaadhsiin ujeedada marka udhaxayntaa inagii rabbigan inoo dhexeeya laga leeya waxa weeye inuu ina soo gaadhsiiyo wixii ilaahay usoo dhiibay subxaana watacaala ee ma aha dhaxayntaa ujeedadeedu inaan rasuulkeena sii marno sal alla alay wasalam markii aan ilahay wax weydiisanayno ama baryayno ama caabudayno maa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi yaa ayuha arasuulu rasuulahu balliq gaadsii maa unzila ilayka wixii lagugu soo dejiyey min rabbika xagga rabbiga lagaga soo dejiyey wixii ilaahay kugu soo dejiyey dadka gaadsii saasaanu kuu dooranoon dadka kaaga dooranay waqaala sala allahu alay sl rsulkuna wuxuu leeyahay allahuma ashhad ilaahayow markhaati ka ahow allahuma ashhad ilaahayow markhaati ka ahow jawaaban isagoo ka jawaabay rasuulku sal ly slam qowl saxaaba saxaabada hadalkoodii ay yidhaahdeen nashhadu waxaanu qiraynaa annaka qad ballaqta inaad gaadhsiisay wixii laguu soo dhiibay muhimaddii laguu soo diray inaad gudatay xilkii lagu soo saaray inaad gudatay yaanu markhaati ka nahay markay saxaabadu yidhahdeen yuu rasuulku wuxuu yihi sal lla alay slam allahuma ashhad ilahu adiguna markhaati ka ahow inaan gaadhsiiyey wixii aad iisoo dhiibtay maarka ujeeddada marka rasuulkeena sal ly slm noo soo diray ee inagii rabbigan inoogu dhexeeyahay waa midaas waa keliyata wuxuu ilaahay inoogu soo dhibay inuuna soo gaadhsiiyey waqad addaa waana gutay rasuulku sal alla alay wasalam ballaq waa gaadhsiiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni waxa weeyaan waxaala wixii loo soo dhibay isagoo idil waxba uusan ka goyn waxna ku darin buu noo keenay maarka sala allahu calayhi wasalam sidaas wey xadiidkaasi waa xadiid uu warinayo muslim baa warinaya su-aasha kale waxa weeye miman miman natlubu shafaacata arasuul rasuulka shafaacadiisa ayaan ka dalbayna shayga shafaacada la yidhahda af soomaaliga waxaa lagu dhaha ergaa lagu dhaha ruux macnaha ruux kale kaaga wajiroon inuu macnaha kuugu tago oo dalabkaaga iyo baahidaada kuugu geeyo yaa shafaacada la yidhahda marka waxa weeye ergadaasi waxaa sugan marka rasuulkeena sal lla lay slam shafaaca u sugan shafaaco weliba qaybo badan shafaacatun cudmaa shafaacada weyn buu rasuulku leeyahy sal alay slam oo adduunka o dhan u shafaaco qaadaya shafaacu leeyahay yacni ilahi buu ilaahay buu subxaana watacaala u ergeynaya oo ummadda u weydiinaya inuu ilaahay subxaana watacaala uu macnaha waxa weeyaan dhibaatada haysato uu ka qaado marka rasuulkeena sal alay slam wuu shafaaco qaadaya shafaacadu way sugan tahay oo waxaa shafaaco qaadaya awliyadaa shafaaco qaadaya oo waxaa shafaaco qaadaya mu'miniinta o dhan baa shafaaco qaadaya oo rusushiibaa shafaaco qaadaya shuhadadaa shafaaco qaadaya laakiin shafaacada iyada ah yaa la weydiistaa ma iyagaan weydiisanaynaa ma ilaahay baan weydiisanaynaa cidda aan weydiisanayno hadda markaan adduunyada joogno aan dhahayno ii shafaac qaad waa kuma su-aashu saas wey jawaabtu waxa weeye natlubu waxaan ka dalbaynaa shafaacata arasuuli rasuulka shafaacadiisa min allahi ilahay baan ka dalbaynaa shafaacada rasuulka ama shafaacada awliyada ama dadka mu'miniinta shafaacadooda oo ay ku shafaaca qaadaan maalinta qiyaamada gacantooda kuma jirto ilahay gacantiisay ku jirtaa subxaana watacaala asagaa ilaahay ninkuu doono dhahaya adigu shafaaco qaad ilaan shafaacada ilahay baa iskale ilaahay wuxuu leeyahay qul waxaa tidhaahdaa lilaahi ilahay way u sugnaatay ashafaacatu shafaacadii jamiican dhammaanteed shafaacado dhan ilahay baa iskale ergada kulligeed iyo shafaacado dhan ilaahay gacantiisay ku jirtaa cid kaleeto oo shafaaco gacantiisa ay ku jirto ama bixsa- baxsan karaan cid wax ka siin kartana ma jirto shafaacada kulligeed ilaahay gacantiisay ku jirta mar haddii gacantiisa ku jirtana isagaa la weydiisanaya mar hadday gacantiisa ku jirto isagaa la weydiisanaya ee waxa ay u shafaac qaadayaan rasuulka iyo mu'miniintii u shafaac qaadayaan waxa weeye waa maamuus iyo qadarin ilaahay uu ku qadariyay dadka mu'miniinta wey yacni waxa weye ilaahay dadka qaarkii baa wuxuu ku qadarinayaa in ay shafaaco qaadaan oo dad naarta galay ay u shafaaco qaadaan dad dunuub sameeyey ay u shafaaco qaadaan sidaana ay jannada ku galaan laakiin shafaacadaasi goormay dhacaysa shafaaco qaadayaan markuu ilaahay ku yidhahdo subxaana wa tacaala hebelow shafaaco qaad oo yaad u shafaaco qaadi hebel u shafaaco qaad hebelka shafaaco qaadayna waa inuu ilaahay u idmo oo uu yidhahdo u shafaaco qaad ka loo shafaaco qaadahayana waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamo weliba uu ka raali noqdo kan shafaaco qaadayna waa inuu ilaahay u idmo subxaana watacaala inuu shafaaco qaado ninkaa isaga isaga ilaahay gacantiisa marka ku jirtaa hadduusan ilaahay dooninna hebel kuma shafaaco qaadi karo arrinta la diidan yahay marka makaranayso arrinta la diidan yahay waxa weeye in macnaha waxa weeye nin maanta jooga ama dhintay inaad tidhaahdo hebelow berito markaan aakhara tagno ii shafaaco qaad gacantiisaba kuma jirto gacantiisa kuma jirto wuxuusan haysanin miyuu ku siin karaa maya ilaahay baa subxaana watacaala bixiya shafaacada iyo ergada laakiin ninka ergeynaya isagaa tilmaamay oo ilahi subxana watacaala cayinaya sidoo kale kan loo shafaaco qaadayana waa inuu ilahay ka raalli noqdo isagaana cayinaya ilahi subxana watacaala marka ma garanaysa kan aad leedahay ii shafaaco qaad hebelow wuxuu laftiisa inuu naarta geli doono yaa garanaya inuu janno geli doono yaa garanaya wuxuu yahay yaa garanaya muxuu ku dambayn doono caaqibadiisu noqon doontaa yaa garanaya lama yaqaano sidaa daraaddeed lama ogola qaabka dadku hadda ay sameeyaan oo ah sheekhyel baa ii shafaaco qaadi وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وحو بري الصحابية صحابي وحو بري أن يقول إن إله اللهم الله يو شفعه إله كشفع أقبل محمد صلى الله عليه وسلم في أن يلحظه مركو إيه شفع قادر ومحمد إله ومحمد نبي محمد شفع عدي تكون شفع قادر دون يقدر يجنا شفع أقبل مو كذا إلهي هو ويديتين نبي محمد موسى ويديتين صلى الله عليه وسلم شفع عدي كذا فكرتوي إلهي هو حالي قد يفتح هو ضدك مؤمنين في أنبياء وشفع قادر ilaahay waxaad igu dartaa ummadda nebi maxamed u shafaaco qaadi doona saasaa la dhahaa laakiin waxa weeye nebi maxamed ii shafaaco qaad oo sheekh hebel ii shafaaco qaad oo weli hebel ii shafaaco qaad oo kanow ii shafaaco qaad taas weeye midda khaladka la diidan yahay xadiidkaasi waa xadiid xasan saxiixa tirmidi ayaa warinay waqaala sal alla alay sl nabigu wuxuu yihi innii anigu istaba'tu waan qarsaday oo waan dibdhisay dacwatii faryadaydii shafaacata yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada shafaacadeedaan u dibdhisay maalinta يعني النبي كسوته ليه بريو لقى أقبله بريدي النبي صلى الله عليه وسلم لقى أقبله النبي محمد وجود بسوته ودي بسي